الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون suuratu naxli ayaan kusoo dhex jirnay aayadda konton iyo shanaad ayuu darsigani ka bilaabanaya waxaa inoo dhameeyey oo aayaddani ku xidhan tahay darsigii hore aayaddii u dambeysay ama aayadihii ugu dambeeyey waxaa la yidhi waxaad haysataan oo idinku sugan oo nicmo ah xagga ilaahay bay ka timid markii ay dhibaata idin taabatana isaga ayaad u cabataan dhibaatada markuu idinka faydana qaar idinka idinka midi ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu darayaan liyakfuruu markaasay macnaha maxay saa u yeelayaan liyakfuruu inay kufriyaan daraaddeed bay saa u yeelayaan bimaa shay inay ku kufriyaan aataynaahum aanu siinay waxaanu siinay inay ku kufriyaan darteed fatamatacuu raaxaysta marka fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaane wayajcaluuna waxay yeelaan limaa shay waxay u yeelaan laa yaclamuuna aan waxba ogeyn asnaam aan waxba ogeyn waxay u yeelaan nasiiban qayb mimaa shay xaggii bay qayb uga yeelaan rasaqnaahum aan ku irsaaqnay tallaahi ilaahay baan ku dhaartee latus'alunna waa laydin weydiin waa la weydiino waa laydin weydiinoo laydin weydiin camaa shay xaggii baa laydin weydiini kuntum aada ahaydeen taftaruuna kuwa been abuurta liyakfuruu laamteeda ama waa laamu lcaaqiba laamta la yidhaahdo oo waxay noqonaysaa arrintaa ay sameeyeen baa waxay ku dambaysay oo natiijadeedu noqotay inay ilaahay wixii uu siiyey ku kufriyeen maxaa yeele markaad dhibaato gashana ilaahay hadduu uun ilaahay aada u cabanayso oad ku cararayso waxaad wanaag iyo barwaaqo haysatana isaguu ku siiyey isla markaa haddana aada cid kale uu ku garaboodo wixii uu ku siiyey inaad ku kufrinayso un sooma liyakfuruu bimaa aataynaahum markaasaa hanjabaad iyo goodi fatamatacuu fasawfa taclamuuna bale iska raaxaysta hawshiina iska wata waad ogaan doontaan waxa idinku dhece khaladkiinaa iyo dembigaa shirkiga aad ku jirtaan waxa ka dhasha waabaad ogaan doontaan iska wadaali kadibna waxaa rabbi subxaana wa tacala aayadda dambe noogu sheegay khaladaadkoodii iyo mabaadidoodii kharibnayd qaar ka mid a oo waxaa la yidhi asnaamta ay caabudaan oo waxba garanayn waxay kala ogyihiin jirin wax ma maqlaan wax ma arkaan wax ma garanayaan asnaamtii noocaa ahayd bay waxay u yeeleen wixii ilaahay ku irsaaqay qaar ka mida qaar ka mid ay siiyeen waatan soo marnay inay lahaayeen yani waxay odhanayaan hada lilahi wa hada lishurakaaina yani beertii u baxday iyo xoolihii la siiyey iyo caruurtoodii bay qaybinayaanoo waxay leeyihiin intana ilaahay baa leh intana asnaamtanada iyo dhaaxyaantaan caabudnaa iskaleh war wixii ilaahay idin siiyey qaar ka mida maxaad u siinaysaa nimanka waxaan meesha taagtaagan ilaahay baan ku dhaartee hawshaa iyo waxaad been abuuranaysaan waa laydin weydiin barbileh subxana watacaala liyakfuruu inay kufriyaan darteed baysaa u yeeleen bimaa shay inay ku kufriyaan aataynaahum aanu siinay fatamatacuu waxaa lagu yidhi markaa fatamatacuu raaxaysta fasawfa taclamuuna dib baad ka ogaan doontaan wayajcaluuna waxay yeelaan lima ilaa dhowr tafsiir baa ku jirta laakiin kanaa ugu sahlan wayajcaluuna waxay yeelaan lima asnaam waxay u yeelaan laa yaclamuuna aan waxba garanayn maadu marka asnaam bay ku dhacaysa waxay caabudi jireen oo waxba garanaynin waxay u yeelaan nasiiban gobol iyo qayb bay u yeelaan mimaa shay xaggii bay qayb uga yeelaan rasaqnaahum aan ku irsaaqnay wixii aan ku irsaaqnay oo ama xoolo ah ama beer ah ama dalagii u go-ay ah qayb ka mida waxay u yeelaan asnaamtoodii oo waxba kala garanay waxay og tahay uusan jirin waxay tarta iskaba dhaar tallaahi ilaahay baan ku dhaartay latus'alunna waa laydin weydiin oo laydin weydiin amaa shay xaggii kuntum aad ahaydeen taftaruuna kuwa been abuurta waxaan aad qaybinaysaan iyo kuwan aad leedihin waxbay qaban karaan id caabudaysaan been abuurad weeye kulligeede arrintaa waa laysaga daba imaan doona wayajcaluuna lilahi lbanaati subxaanahu walahum maa yashtahuun halkana waxaa laga hadlayaa arrin iyadana ka tirsanayd mabaadidooda aadna u khaldan oo ah ilaahay subxaana wa tacaala in caruur buu leeyahay la yidhaahdo wayajcaluuna waxay yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeelaan albanaati gabdhihii bay u yeeleen subxaanahu nasahnaantiisa nasihidiisa inuu gabdho yeesho ama ilmo yeesho uu ka nasahan yahay walahum ayagana waxaa u sugnaaday isa siiyeen maa shayga yashtahuuna ay jecel yihiin ayaguna kay jecel yihiinoo wiilashii aba isa siiyeen waidaa goortii bushira loo bishaareeyo axaduhum midkood markii loo bishaareeyo bilunhaa dhadigii markii loogu bishaareeyo dalla wuxuu ahaan wajhu wejigiisu wuxuu ahaadaa muswaddan mid la madoobeeyey mid madow buu ahaanaya walxaal huwa isagu kadiimun uu yahay mid la caburiyey ciil iyo xanaaf kula cabursay yatawaaraa wuu isqariyaa min alqawmi ragga ayuu iska qariyaa min suui maa shay xumaantii dartii buu isu qariyaa shaygaasoo bushira loogu bishaareeyey bihi isaga ayumsikuhu wuxuu marka ku taradudaya ayumsikuhu miyuu haysan calaa huunin dulli dushii miyuu ku haysanayaa am amase yadussuhu mise wuu duugayaa fi turaabi carraba dhexdeeduu ku duugaya alaa hooyay saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan baa xumaaday allay subxaana wa tacaala gabdho u yeeleen gabdhahay alla u yeeleen waa mid ay dhihi jireen malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay markii la weydiiyo la yidhi yani waxaweye lalasi su-aalaha yani waxawe la yidhi yuu ka dhalayna waa kaynu soo marnay inay meel kale u saareen jinka iyo meeshaas halka u saareen marka ilaahay bay gabdho u yeeleen alla gabdho ma yeesho waa ka nasahan yahay ilmana ma yeeshee arrinta ayagu meeshay gabdha alla gabdha u tiiriyeen iyaguna tay jeclaayeenoo wiilashiyaabay isa siiyeen ayaga siday rumaysan yihiin iyo dhaqankoodu siduu yahay gabdhahana way nacab yihiin wiilashana way jecel yihiin saas waase iyagu rumaysnaayeen ayagu marka gabdhihii islama jecla gabdhihii iyagu ay isla necbaayeen bay ilaahay u aaneeyeen wiilashoy jeclaayeenna iyagaa isa siiyey waxaa marka la cabirayaa meeshay gabdhaha ka taagnaayeen nacaybkood mid iyaga ka mida markii loo bishaareeyo la yidhahdo islaantaadii uurka lahayd xalay gabadh bay umushay la yidhahdo oo gabadh loogu bishaareeyo wejigiisaa isbedelaya markaba wejigaa madoobaanaya xumaan uu ka xunyay xataa xumaanta uu ka xun yahay gabadh baa kuu dhalatay qalbiga keliya ku qarsoonaan mayse markaba malaamixda iyo astaamaha wejigay markaba ka muuqanaysa waana kadiim oo wuu cabursan yahay ciil iyo xanaaf buu la cabursan yahay islaantii gabadha dhashay buu xanaafsan yahay gabadha dhalatay buu xanaafsan yahay reerkii o dhan buu xanaafsan yahay waa cabursan yahay wahuwa kadiimun mid la caburiyin markaasuu raggii ay golaha wada fadhiisan jireen oo wada sheekaysan jireen buu ka dhumanaya meesha la isugu imaan jiray maba imaan kara waa nin ceebaysan sababta uusan u imaan karin oo isu qarqarinayo waa gabadhan loogu bishaareeyey daraaddeed heel baa gabadh baa u dhalatay golaha ma imaan karo meelihii la isugu imaan jiray ragguu la fadhiisan jiray ma soo afadhiisan karo waa inuu dhuudhuunsoo gabbado way macna yatawaaraa min alqawmi min suui maa bushira bihi rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fitra waa arrinta qalbigiisa ku jirta waxaa qalbigiisa ku jira oo uu ku tashanaya talow ma dulli dushii baad iskaga haysataa ha iska joogtaa baa qabsada aada iska dullaysnaa tiri dulli dushii aadba dulli iska qabtida laakiin iska da mise iyadoo nool baad aastaayo dhulkaabaad ku qarisaa labada arrimood baa qalbigiisa ku noqonoqonaysaayo taladaasu macnaha celinaya ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuhu rabbi subxana wa tacaala gabdhaha halkaa ay ka joogaan ayagu oo markii gabadh loogu bishaareeyey ay halkaa ka taagan yihiin bal say ilaahay ugu sameeyeen say ilaahay ugu tiiriyeen subxana wa tacaala soo ilaahay ilaahnimo uma qirsano oo inuu isagu abuurtay uma qirsano oo maadaama ay u qirsan yihiin ayagu haba khaldanaadeen oo arrintan ha ku khaldanaadeen laakiin ilaahooda waxaa la rabay inay siiyaan labadooda kay jecel yihiin inay u dooraan bay kii iyagu laftooda ay la necbayaanna ilaahay bay siiyeenoo gabdhuu balay bay dheheen ayagiina gabdhihii islama rabaan oo halkaasayba ka taageen soo wax layaab lama bini aadamku waa noocaas bini aadamka sidiisaba caqligaygaan ku soconaya hadduu yidhaahdo waxaas iyo wax la midan baa kasoo fula xeeraan anigu dejistay iyo wax xaggayga ka yimin baa wax lagu wadaya hadduu yidhaahdo waa unsaas waxaad ku qosasho ood la yaabto ubu macnaha dhaqan iyo ka dhiganaya caado ka dhiganaya macnaha oo xeer ka dhiganaya marka ictiqaadkooda sidan ah waana ictiqaadka dhaliyey inay gabdhaha iyagoo nool aasaan waida almawuudatu su'ilat yani gabdhaha oo nool gabadhiisoo nool yuntuu hataa ma dilayaan ayagoo nool intay dhulka u qodaan bay qabriga gelinayaan markaasay ku aasayaan iyagoo dhawaaqaysa naxariis xumadaasi macnaa waxa weeye iyo waa ictiqaadka keenay waa midka macna meeshay gabdhaha ka taagnaayeen sababta waxay qabeen waa niman waxay ahayn jaahiliye aho islaayo oo dagaalamo oo gabadha waxay leeyihiin aag unbay soo wada waa mida horta rag dagaalamaya waxba kaaga tari mayso waxa u badanay kugu kaalmayn karto waa inay kuu barooraday qabaan waxba kuu tari mayso oo rag dagaalamaya wax kaaga tari mayso ta labaad weeyaane haddii layska adkaadana waa lala tegiyo waxa weeyaan waa la addoonsan midda kaleeto waxaaba laga yaabaa inay xumaan kaleeto soo jiiddo oo ceeb usoo jiiddo reerka ta kaleeto risqi maxaad siin doontaayo masruufka iyo wixii lagu biili lahaana waa iyadaa waxa weye shaki baa kaga jir boqol sababood bay u samaynayaan gabdhihii marka ma rabaan nimanka nacaybka gabdhaha ay nacbiin baa marka keenay inay macnaha waxa weeye duugaan ay aasaan caqli xumadoodu yacni siday u caqli xun tahay masaladaasi ay ugu khariban yihiin oo ugu khaldan yihiin waxaa ku garan as iyaga laftooda yaa dhalay ma geed baa dhalay saddex oo dhan soo dumar ma dhalin ya kuwan ay guryaha la joogaan ee ay ka maarmilaayihiin soo dumar maa dumar la-aan miyaa la jiri karaaba bini aadamku bar dumar la-aan ma jiri karaa maya ma jirka waa qaybtii labaad wey sidaas daraaddeed noloshaba ma hagaagi karto mana jiri karo nin walbana gabadh baa dhashay haween baa dhashay sooma wixii sidaasoo lafdhabar u ah noloshoodii bay haddana waxa weeyaan dhibsanahayaanoo leeyihiin maxaa maxaa aniga gabadh iigu dhalatay waana hibo ilaahay oo rabbi subxaana watacala wuxuu ka cabiray gabdhaha siismadoodu waa hibo sida wiilasha siismadoodu hibo u tahay waa nicmo ilahay bixiya subxana wa tacala weliba ayagaa sheegitaankooda la hormariyey markuu ilahay hibada sheegaya subxana wa tacala lilahi mulku samaawaati waalardi yahabu liman yashaau inaata wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukrana wainaata wayajcalu man yashaau caqiiman baa layihi subxana watacala ilaahay baa maamulka iska leh cidduu doono ayuu gabdho siin cidduu doonana wiilal buu siin cidduu doonana wiilal iyo gabdhu isugu dari cidduu doonana intaba waa laga qadinoo madhalays buu ka dhigay aas afartaa qaybood wey dad marka yahabu liman yashaau inaatan waa hibo iyo bixin ilaahay iyo nicmo wey ma aha wax laga xumaado wax laga xumaado ma ahee waa hibo rabbi bixiyey subxana wa tacala laakiin jaahiliyaadka iyo mabaadi'da khilaafsan sharciga ilaahay soo dejiyey kul mar walba ooy dhulka ku xididaysato waxay keentaa in khalqiga qaar ka mida la yaso oo la xaqiro mabaadida jaahiliga qaar ka mida dumarkay ku seexanaysaa oy xaqiraysaa oy xuquuqdoodii duudsinaysaa qaar ka mida bulshadii qaar ka mida magacyo u bixinaysaa oy duudsinaysaa waa mabaadida jaahiligasaa lagu yaqaana macna wayajcaluuna waxay yeeleen waxay yeelaan lilahi ilahay waxay u yeeleen albanaati gabdhihii bay u yeeleen subxaanahu nasahlaantiisi alla subxaana watacala gabdha inuu yeesho ilmo inuu yeesho waa ka nasahanya walahum waxaa u sugnaaday iyaguna isa siiyeen maa shayga yashtahuuna ay jecel yihiinoo wiilasha waidaa goortii bushira la bishaareeyo axaduhum midkood biluntaa loogu bishaareeyo dalla wuxuu ahaada wejhu wejigiisu wuxuu ahaadaa muswaddan mid madoobaaday ama la madoobeeyey yani wejigaa madoobaanayo isbedelay walxaal huwa isagu kadiimun uu yahay mid la caburiyey oo ciil iyo mulug iyo walbahaar ka buuxo oo la cabursan yatawaaraa wuu isqariyaa min alqawmi ragga xaggiisuu iska qariyaa min suu'i maa shay xumaantii dartiibuu isu qariyaa bushira loogu bishaareeye bihi isaga shayga loogu bishaareeye oo gabadha xumaanhum yuu haynayaa ayumsikum haynayaa hu kaa loogu bishaareeye miyuu haysanayaa calaa huunin dulli korkii dulli korkii miyuu ku haysanayaa isagoo dullaysa miyuu isaga dulqaadan oo iska haysanayaa am amase yadussuhu mise wuu duugayaa fi turaabi carrada dhexeeduu ku duugayaa oo ku qarinaya alaa hooyaysaa-a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan baa xumaaday oo xukunka ay gaarayaan waxa weeye inay marka koowaad malaaigtii malaa'igtii ay yidhaahdaan waa gabdho waa xugun xun waa marka labaade inay yidhaahdaan ilaahay baa gabdhale waa xugum kaleeto wiilashiiba iyagu u arkaan inay fiican yihiin inaysi siiyaanna waa xugum xun intaasoo xugum alaa saaa maa yaxkumuuna macnaha saasaa laga wada marka in dumarka ama dhalashadooda laga naxo ama meahe markay weynaadaan xuquuqdooda la duudsiiyo ama xuquuqda waxbarashay leeyihiin ama xuquuqda ixtiraam ay leeyihiin ama xuquuqda dhaxal ee ay leeyihiin in la duudsiiyo oo la yasaaye waa mas'ale ka soo jeeda jaahiliyada ka soo jeeda wey mas'ale islaamku lug ku leeyahay maaha in badan waxaad arkaysaa bulshooyinka muslimiinta arrimahaasi wax badan in badan oo ka mid ah arrimahaasi qaar badan baa ku khaldan oo sidii jaahiliyadu dumarka ula dhaqmi jirtay oo kaleeto u dhaqantay oo ninkii marka la yidhahda gabadh baa macnaha kuu dhalatay waxaad arkaysaa isagoo maarata xataa dumarkii baaba arrinta aaminayba dumarka laftoodii baa aaminay waxaad maqlaysaa ilmaha dhashay baa la war hebel aaway maxaa ku dhashay ilmaha ii dhashay oo maxaa ku dhashay gabadh baa ii dhalatay bule waan gartay shanqaryarideedaa ku gartay bule inay gabadh ahayd shanqaryarideed laba maqal baa la leeyahy marka wiil iyo gabadh kolba kii ilaahay kuu barakeeyaa barakale kii ilaahay kuu barakeeyay baa barakada ku jirta waana siisma ilaahay bixiya subxaana wa tacaala labadoodubana mid walba sida ilaahay ugu caabudo oo u daacaysto buu ilaahay ugu dhow yahay ee nin ahaan ugama fiicna dumarka ugama fiicna masaladaasi waa masalada gaaladu ay u soo martay inay dumarkeenna duudsato oo dumarkiiyo diinta aqoon lahayn oo cilmi badan aan lahayn oo garasho badan lahayn in lagu yidhaahdo xaqiraadan bulshadu aydin xaqiraysaba diintiinaa ka dambaysa sidaas daraaddeed inay diintii ka cararaan oo dhaqankii islaamka ka cararaan oo gaaladii hay-adaheedii u galaan oo ay diintii u arkaan inay cadow u tahay waxaa keenay dhaqan xumada bulshada islaamka oo loo arkayo dhaqanka bulshadu ay haweenka kula dhaqmayso in ay ka turjumayso diinta islaamka inay ka turjumayso ficlan waa kala gibsanta wax kala duwan weeye mawqifkay diintu istaagtay iyadaa u dooday xuquuqda dumarka laakiin bulshada oo in badan oo ka mida xeerar iyo jaahiliyaad meel xun ay ka soo gaadhay ku dhaqmaysa ayaa in badan oo ka mida waxay ku ciyaarayaan xuquuqdii dumarku ay lahaayeen waana midda ay gaaladu sabab uga dhiganayaan dumarka inay noryaan macnaha duursadaan macnaha arrintaa marka in lagu baraarugo liladiina kuwi waxaa u sugnaaday laa yu'minuuna aan rumaynayni bilaakhirati aakhira aan rumaynayni mathalu sawi xumaan sifadeed bay leeyihin walilaahi ilaahayna wuxuu leeyahay oo u sugnaaday almathalu sifadii buu leeyahay alaclaa ee ugu sarraysay wa huwa isagu alcasiizu waa midka qaalibka alxakiimu ee falsawa walaw yu'aakidu llahu alla hadduu qaban lah hadduu qabto annaasa dadka bidulmihim hadduu dulmigoodiiyo dembigooda ku qabto maa taraka muusan ka tagin calayhaa dhulka dushiisa min daabbatin noola socda muusan kaga tagin walaakin yu'akhiruhum wuuse dibdhiga alle ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay fa idaa goortii jaa-a uu yimaado ajaluhum ajashoodu markay timaado laa yasta'khiruuna dib u dhici maayaan saacatan wakhti yar walaa yastaqdimuuna kana hormari maayaan soo ilaahay tilmaan xunmayna siinin iyaguna tilmaantii wanaagsanayd mayna isa siinin waxaa la yidhaha arrintu saas maa kuwa aan aakhara rumaysnayn ee gaalada kuwa wey kuwa tusaalaha xunle yacni sifada xun iyo xaalka xun iyagaa leh maxaa yeelay dhaqan xumo iyo caqiide xumo iyo akhlaaq xumo iyo fikrad xumo iyo caqli darni intaba ayagay ku kulantay laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sifada sifaday ka sarrayso sifaadka aadka ugu sarraynta badan ilahay baa iskale subxana wa tacala nolol haddii la yidhaahdo midda ugu sarraysuu ley qudro iyo awood midda ugu sarraysuu ley cilmika ugu sarreeyuu ley yacni waxa weeye wahaakada maqalka ugu sarreeyuu ley aragka ugu sarreeyuu ley xikmad iyo ciisigta ugu sarraysuu leey sifo walba meesha ugu sarraysa ilahay baa iskale subxana wa tacaala meesheeda hoosena addoommadaa iskale gaaladuna meesha meel kasii hoosay leey sifo kastoo xun gaal baa iskale sifadata ugu wanaag badanna ilahay baa iskale subxana wa tacala saas way macana hadduu alla addoommadiisa qaladadka khaladka ay gelayaan u qaban lahaa oo markay galaanba abaalkooda la marin lahaa dhulka dushiisa wax ku socda lagama tagin laakiin ilaahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa lagu dhaqan yahayo alla subxaana wa tacaala waa u dulqaadanaya wakti buu ugu talagalay maxaa yeelay haddaad ruuxaan dembi gelayni waa yidhi dembiga la gelaya haddii laysu qabtana hadda dhulka dushiisaba lama joogin makhluuqaadka kalena waxay u dhammaan lahayn innaga dembiyadeen innagana dembigeenna laynoo dhammayn lahaa saas daraaddeed dhulka dushiisa wax ku socdaba lama arkeen laakiin ilaahi subxaana wa tacaala wuu u dibdhigayaa wakti la magacaabay oo agtiisa ka magacaaban ayuu u dibdhigayaa waktigoodu markuu yimaadana soona hormari maayaan kana dibdhici maayaan wakti buu ilahay ku talagalay subxana watacala macnaha waxaa noo muujinaya in khalad laydinku halaagi karaa aada gasheen khalad waa la galay sax khaladkiina haddii laydin qaban lahaana waxba idinkama hanin dhulkana maydaan joogteen laakiin ilaahay qorshakiisa iyo dibdhig uu dibdhigay arrinta iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa lagu dhaqan yahay oo dhulka dushiisa lagu jooga liladiina kuwii waxaa usugnaaday laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhare aan rumaynayn waxaa usugnaaday mathalu sawi xumaan sifadeed baa usugnaatay iyo xaalkeed yani sifa xun bay leeyihi walilaahi ilaahayna waxaa usugnaaday almathalu yani sifadii baa usugnaatay alaclaa ee ugu sarraynta badnayd yani iyagu baahi ayay asal u ah ilaahayna waa qali wey wahuwa alle alcasiizu midka qaalibka wey alxakiimu ee xikmada saaxiibka walaw yu'aakidu allahu hadduu alla qabto annaasa dadka hadduu qaban lahaa bidulmihim dulmigooda hadduu ku qaban lahaa oo uu ku ciqaabi lahaa yani akhdiga hadda ciqaab baa laga wadaayo maa taraka muusan ka tageen calayhaa dhulka dusheeda min daabatin mid socota loola socdo muusan kaga tageen qaarna dembiyadoodaa loo halaagi lahaa qaarna waxaa loo halaagi lahaa dembiga kuwaasi ay galeen sababtiisa loo halaagi walakin yuahiruhum walaakin lagusa noqoya yuahiruhum alla wuu dibdhigi khalqiga ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay fa idaa goortii jaaa uu yimaado ajaluhum ajashoodu markay timaado laa yasta'khiruuna dib u dhici maayaan saacatan wakti yar walaa yastaqdimuuna hormarina maayaan wax walba marka qorshiiyo wuxuu ku socdaa qaabayn ilahay qaadayay subxana wa tacala wayajcaluuna waxay yeeleen lilahi ilahay waxay u yeeleen maa yakrahuuna waxay karahanayaan waxay kahanayaan wa tasifu waxay sifaynaysaa walxaal tasifu ay sifaynayso alsinatum carabyaalkoodu alkadiba been ay sifaynayso ana lahum inay leeyihiin bay ay sifaynayso alxusnaa tii ugu wanaagga badnayd laa jarama waxaa xaq oo sugan ana lahum inay iyaga u sugnaatay annaara naari inay u sugnaatay wa anahum iyagu mufratuuna kuwa la ceelalyaynayo inay yihiin wa anahum iyagu mufratuuna kuwa la hormarinayo naarta loo hormarinayo inay yihiin macna tallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay ilaa umamin ummado xaggood baan u dirnay min qablika adiga hortaa fazayana wuu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankiiba wuxuu u qurxiyey acmaalahum camalyaalkood oo fa huwa isaga ayaa weliyuhum weligoodiia weliyu amrigooda alyawma maanta walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya ilaahay subxaana wa tacaala waxay iyaguba ay kahanayaan oyna rabin bay ilaahay u yeeleen yajcaluuna lilahi maa yakrahuun waxyaalaha ayna rabin ee naftooda la rabin haddana ilaahay ay u yeelayaan waxaa ka mid a gabdhaha aan soo sheegnay waxaa ka mid a shariik mid wax la wadaag ayaga sagabay hayaan iyo maamulkooda inay cid kaleeta wadaajiyaan oo lagala qayb galo ma ogolaa kooda madaxweynaha ah war madaxweynaha lagula noqdo kursigaa kursi la siman ha lagu fadhiista ma ogola miyuu ogolya haddana ilaahay baa kuwa wax la wadaagaan buu ku garab wadaa waxaa ka mid a maalan rasuulkii ilaahay uu soo dirsaday ayaga ergeyga ay dirsanaanoo cid u diraan in la xumeeyo ma rabaan waa kahanayaan alle subxaana wa tacaala ergeyguu soo dirsaday iyo rasuulkiisiina way xumaynayaan ayagu waxay kahanayaan oyna rabin bay ilaahay u yeelayaan subxaana wa tacaala haddana islamarkaa carab carabiyadoodii afkoodu waxay sifaynayaan kibaan been bay carabka ka sheegayaan oo maxay leeyihin anna lahum lxusna bay leeyihin ta ugu wanaagsan annagaala bay leeyihin ta ugu wanaagsan ta ugu wanaagsan maay adduun iyo aakharada tee ugu wanaagsan hadday aakhara jirtana oo saaad sheegaysa aakhara ay timaadana ta ugu wanaagsan annagaa iskale adduunka haddaan joognana dee ta ugu wanaagsan annagaa iskale macana yacni madaxnimada iyo caafimaadka iyo xoolaha iyo yacni wax walba annagaa iskale sidaas way macana saasay sheeganayaan wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala waxaa xaq oon shaki ku jirin in ay naar leeyihiin naarta kuwa loo hormarinayana inay yihiin mufratuunada laba macnaa lagu fasiraayo bimacnaa mufratuuna kuwa lagu dayacay oo lagu halmaamayo naarta dhexdeeda waa la dhihi karaa mufratuuna waxaa kaloo la dhihi karaa yacni kuwa la ceelalyaynayo oo la hormarinayo ceelalyada waxaa la yidhahdaa soomaaliga xooluhu markay aroor yihiin ruux baa kasoo kasii hormara oo ceelka usii hormaroo usii hagaajiya wadaanta iyo darka iyo wixii lagu waraabin lahaa buu usii hagaajiyaa ceelku uga sii horreeya waxaa la yidhahdaa ceelalyaldha kaan noocaasoo kaleeta waxaa laga wadaa macnaha naarta ayaa loo hormarinaya naarta dhexeeda iyaga lagu hormarinaya macnaha mufratuuna sana waa lagu fasiraa wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala tallah allaan ku dhaartay hortaabaa ummado ka horreeyey baan rasuul u dirnay shaydaan baa camalkoodii iyo dhaqankoodii u qurxiyey hiddahoodii waxay horay u haysteen buu u qurxiyey maantana isaga ayaa weli amri oo shaydaankii ay raaceen baa maantana weli amri ah waxbana uma qaban karo cadaab xanuujiyana way leeyihin buri subxana watacala wayajcaluuna way yeeleen lilahi ilahay waxay u yeeleen maa yakrahuuna waxa ay kahanayaan watasifu way sifaysa way sifay way sifaynaysaa walxaal tasifu ay sifaynaysa dheh alsinatuhum carabyaalkoodu ay sifaynayaan alkadiba been ayagoo carabyaalkoodu sifaynayaan ayay waxyaabahay kahanayeen alla u yeeleen anna lahum bay sifaynaysaa inay u sugnaatay iyaga alxusnaa xaaladda ugu wanaag badan inay leeyihiin adduuniya aqrab laa jarama waxaa xaqoo sugan anna lahum inay u sugnaatay annaara naari inay usugnaato naartii inay u sugnaato wa annahum iyaguna mufraduuna kuwa la ceelalyeelayo naarta dhexeeda lagu horumarinayo inay yihiin ama meehe naarta dhexeeda lagu dayacayo lagu halmaamay tallahi ilaahay baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay ilaa umamin ummado xaggoodaan u dirnay min qablika hortaa rasul baan u dirnay fazayana waxaa qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaan baa wuxuu u qurxiyey acmaalum camalyaalkooda oo fa huwa isaga shaydaankii weliyuhum weliye amrigooda wey arrimahooda midka gacanta ku haya wey alyawma maanta oo adduunyada ama aakhiraba walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya yacni adduunyada isaga ayaa la taliya u ah oo xiga waxse u qaban maayo cadaab xanuujiyana way leeyihin wamaa anzalna maana dejin nebiow calayka dushaada alkitaaba kitaabkii qur-aanka maana kugu soo dejinin ila litubayina inaad caddaysaba mooye lahum iyaga inaad u caddaysa mooye alladii kii ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiis wa hudan hanuun daraaddii mooye wax kale maana u soo dejinin wa raxmatan iyo naxariis daraaddeed liqowmin dad la hanuuninayo loo naxariisanayo yu'minuuna oo rumaynaya wallahu alle anzala wuu dejiye min asamaa'i xagga sare maa an biyuu ka soo dejiye fa axyaa markaasuu nooleeyey bihi biyihii alarda dhulku ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadiisa kadib dhulku markuu dhintay kadib ayuu ku nooleeyey ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayatan calaamad iyo astaan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yasmacuuna oo wax maqlaya kitaabka qur-aanka waxaanu kugu soo dejinay wax kale maaha inaad dadku waxay isku khilaafsanaayeen u cadayso maxay isku khilaafsanaayeen wax kastaa la isku khilaafsanaa mabaadiida caqiidada la isku khilaafsanaa khalqigu cibaadadii buu ka leexday oo cibaadadii baa laysku intaasoo nooc baa lyaa la kala watay akhlaaqdii baa in badan laysku khilaafsanaa wax walbay isku diidanaayeen yahuudiyadu iyo nasraaniyada hal mas'ala haddaan ka soo qaadanay iyo laba kooxood nebi ciise calayhi salaam saan horayba u soo marnay bay qolana waxay taagnaayeen waa waladu zinaa ilmo sharci darro ku dhashay qolana waxay taagnaayeen mee waaba ilaah waxyaabaha khalqigu isku khilaafsan yahay inaad u kala caddayso daraaddeed baanu kitaabka kugu soo dejinnay iyo hanuunin iyo naxariis dadka ilaahay rumaynayo loo naxariisanayo la hanuuninaya daraaddeed baan kugu soo dejinnay marka kitaabku qaarna caddayn buu u yahay jidkiibuu qeexayaa maxaa saxa maxaase khaldan maxaa toosan maxaase qallacsan mabaadi'diibuu kala shaandhaynayaa ta kaleeto dadka raacsan ee rumaysanna hanuunin iyo naxariis buu yahay ilaahay naxariistiisay adduuniya aakharaba ku helayaan hanuuninna waa u yahay oo jidkii jannada ilahay naxariistii ay ku gaadhayeen buu macnaha ku hagayaa allah subxaana wa tacaala waa midka xagga sare samada xaggeeda biyo ka soo dejiya dhulkana ku nooleeyay markuu dhintay kadib dhimashada dhulku waa nabaad guurka markuu intuu abaaroobo uu nabaad guuro ayaa la yidhahdaa dhulkii waa dhintay biyaa imaanayo biyihiiba dhulkiibay gelayaan markaasay nolol gelinayaan geedaa ka soo baxaya nabaataadkiibaa soo baxaya ubax buu bixinaya qurux buu qaadanaya macnaa waa la bisanaya arrinkaa dhexdiisa aayad baa ku sugan dadka wax maqlayana aayad ay ku cibro qaataan baa ugu sugan wamaa anzalnaa maana dejinin nebigo calayka dushaada alkitaaba qur-aanka maana kugu soo dejinin ilaa litubayina inaad caddaysa mooye inaad caddayso darteed mooye lahum iyaga inaad u caddayso daraaddeed mooye wax kale maana kugu soo dejin alladii kii inaad u caddayso ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa wahudan hanuunin daraaddeed mooye wax kale maanaa usoo dejinin wa raxmatan iyo naxariisasho liqowmin dad la hanuuninayo loo naxariisado yu'minuuna oo rumaynay labadaa arrin saddexdaas sababood yaanu kugu soo dejinay wey macna wallahu alle anzala wuu dejiyey min asamaa walkaan soo marnay inuu nebigu sal alay slam arrintaa iyada a tawaliyey oo uu qeexay oo dadka u cadeeyey wixii laysku khilaafsanaa maxaa khaldan maxaa sax yaa gar leh yaase gardarro leh macna wallahu alla anzala waa soo dejiyey min asamaai xagga sare maa an biyo ayuu ka soo dejiyey fa axyaa wuu nooleeyey bihi biyihii alarda dhulkiibuu ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib markay nabaad guuray kadib ina fii dalika arrinkaa waxaa ku sugan la'aayatan astaan iyo calaamad lagu cibro qaato liqowmin dad bay ugu sugan tahay yasmacuuna oo wax maqlaya waxaa arrintaasi darsi oo ku jira dhulku markuu dhintay mar haddii alla nooleeyey waxay daliil u tahay markaad dhimataan in sidoo kale laydin soo noolayn doono quluubta bini aadamku iyadoo dhimatayna inuu ilaahay waxyiga ku noolayn karo ayay daliil u tahay laayata saas wa ina lakum fi lancaami halkan marka astaamo iyo ilaahay nicmooyinkiisa maadaama suuraddu ay nicmooyinka addoommada loo galay tirinaysay ayaa macnaha la gudagelaya oo weliba cajo badan wa ina lakum waxaa idiin sugnaaday fi lancaami xoolaha dhexdooda waxaa idinku sugnaaday lacibratan cibro qaadasho shay lagu cibro qaata idinku sugan nusqiikum hadda cibradii nusqiikum waanu idin waraabinaa mimaa shay xaggii fii butuunihi xoolaha calooshooda ku jira waxaanu idinka waraabinaa min bayni fartin yacni uus dhexdii waxaan idinka waraabinaa wa damin iyo dhiig dhexdii waxaan idinka waraabinaa yacni min bayni fartin uus dhexdiisa xaggiisa waxaan idinka waraabinaa wa damin iyo dhiigga dhexdiisa xaggiisa waxaan idinka waraabinaa labadan caano khaalisan oo saafi ah saa'iqan oo wadmaya lishaaribiina kuwa cabaya yani kuwa cabaya u wadmaya oo cunaha maray wa min thamaraati nakiili wa nusqikum waan idin waraabinaynaa min thamaraati nakhiili geedaha timirta a midhahooda xaggooda wal acnaabi iyo cinabyaalka xaggooda ayaa waxaanu yaanu idinka waraabinaynaa tattakhiduuna waad samaysanaysaan minhu kaa la soo sheegay xaggood xaggiisa sakaran waxyaabo lagu sarqaamo wa risqan iyo risqi xasanan oo wanaagsan baad ka samaysanaysaan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan aayad ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugantah yacqiluuna oo wax fahmayo waxaa idinku sugan xoolaha dhexdooda calaamad iyo cibro ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa loo daliishado waa lasii cadeeyo sidana loo qeex waxaa la yidhi baluu fiirsado oo xoolaha ay doog doogga xooluhu ay daaqaan markay daaqaan caloosha ayay tegayaan caloosha markay tagaan uus bay noqonayaan shaygii neefku uu caani wixii uu daaqay iyo wixii uu cabbay markay caloosha tagaan way kala baxayaan waxay u kala baxayaan qaar uus buu noqonaya oo caloosha dhex fadhiya qaar wuxuu noqonayaa kaadi buu noqonayaayo irridaasuu maraya qaar xagga dambuu ka tegayaayo saale iyo waxaasuu noqonay qaybtaa lagama taabanina waxaa la taabtay yacni uuskaas waxaa ka dhalanaya dhiig baa ka dhalanaya markii cuntada caloosha tagto yacni caloosha dheefshiidka iyo warshadiisa ayaa kala shaandhaynaysa waxaa ka dhalanaya cuntadii dhiig baa ka dhalanaya dhiiggii waxaa qaadaya xididadaa qaadaya dhiiggii qaar ka mida xididadu say usii wadaan candhada xoolaha bay ku shubayaan candhadii xoolaha markuu dhiiggu gaadho candhadiibaa iyaduna kala shaandhaynaysoo caano u bedelaysa candhadani waa warshad warshad ilaahay sameeye wey barka ugu horraysa waa dhiig dhiig ahaan ayadoo aday candhada soo gaadhaysa candhadiibaa shaandhaynaysa candhadu marka waxay u rogaysaa caanahaasi saafiga ah oo marnaba si kasta haddaad u fiiriso ama u dhadhamisa aadan dhiig ka dhadhaminayn ama aadan ku arkaynin ayay ka dhigaysaa cunaha maraya oo haddaad liqdaan aydan ku marganaynin soo wax la yaab le maama marka hore waa caleen waa geed la daaqay waa biyo calooshii buu tegay oo intaasoo nooc buu noqday qayb dhiiggaa ka mid noqotoo dhiig xididada raacday qaybtii dhiiggeed meel bay tagtay oo candhadii bay gaadhay waa la kala shaandheeyey oo haddana caanaha quruxda badan ee cabaynaa ka soo baxay soo wax cajiiba maaha marka cibraa idinku suganoo waa arrinku tusaysa qudro iyo awoodi inay meesha maamulayso ilaahi subxana watacala qudradiis iyo awooddiisa meesha ka muuqata macana saas bini aadamku miyuu samayn karaa ma samayn karo bini aadamku candhadaa yarta ah ee meesha ku taalla intay mid la mida sameeyaan intay qalaan oy bal fiiriyaan xididada ku yaalla iyo qaabkay wax u samaynaysa iyo intay ka qishaan candha intay sameeyaan inay caana sameeyaan waa kari waayaan si kasta khubradooda nuclearka sameeya ee satellaydyada sameeya ee kombyuutarka sameeya candhadaa caanaha filtaraarinaysa ee ka shaqaynaysa way samayn kari waayan so wax ajiiba marka saas qudro rabbaaniya wey awood war rabbi wey subxana wa tacaala caanageeda laga sameeyey waa lala yahay ilaa iyo hadda neef caanihiisa oo ama la ingejiyo oo iyagoo macnaha boorasha yani waxwey la dhoofiyo oo la qasto ama mehe iyagoo sidoodaba macnaha waxwey la cado mooyaane caanageeday kasoo miraan ama meel ka keena biniaadamku waalay saas ilahi baa subxana wa tacala qaabka wax u sameeyey arrin la yaable wey marka ta kale waxay tahay geedaha timirta iyo cirabka xaggoodana alla wuxuu midhahooda wuxuu idinka siinayaa waxyaabaha ad cabtaan waxaad ka samaysataan yacni wax aad ku sarqaantaan iyo risqi wanaagsan ayaddani waxay soo degaysaa intaan khamrada la xaraamaynin khamrada waxaa laga sameeyaa timirta waa laga sameeya cinabka waa laga sameeya qamandida waa laga sameya waxyaala badan baa laga sameeya ayagu laakiin waagaa waxay u badnayd waxay ka samaysan jireen timirta iyo cinabkay u badnaayeen marka sakaran cinabkiioo halkan yaaliya timirtiioo halkan taalla baa marna waxaad ka samaysanaysaa wax lagu sarqaamo oo miyidkii niya maankiina bedela marna waxaad ka samaysanaysaan risqi wanaagsan oo jidhkiina nafaqeeya oo aan maskaxdii waxba yeelayn soo wax la yaab lama waa hal maaddo ogo hal maaddo wey waa timir ama waa cilab marna maaddo wax sarqaamisay noqon marna risqi xasanu noqonaya waana hal mid saas wey macana ilahay baa meesha wada geliyay subxana wa tacala wa ina lakum waxaa idin sugnaaday fi lancaami xoolaha dhexdooda waxaa idinku sugnaatay lacibratan cibra qaadasho shay lagu cibro qaato nusqiikum waan idin waraabinaa mima shay xaggii fii butuuni xoolaha calooshiisa ku jira min bayni fartin waa laga badelaya min bayni fartin min bayni ajzaai fartin uuska gabaladiisa dhexdooda waxaan idinka waraabinaa wadamin iyo dhiigga gabaladiisa xaggiisa dhiiggii oo soo miirmay xaggiisa waxaanu idinka waraabinaa labadan caanaan idinka waraabina oo caanaa ka soo baxay khaalisan caanahaasoo barxla oo saafi ah waxba uusan barxayn saa'iqan oo wadmayo oo cunaha maraya oo aan lagu marganayn lishaaribiina kuwa wax cabaya yani u wadmayo oo cunahooda marayo oo aan ku istaagaynin wa min amaraati nakiili wa min thamaraati nakhiili geedaha timirtaa midhayaashooda xaggooda walicnaabi iyo cinabyaalka xaggooda ayaa tattakhiduuna ka samaysanaysaan minhu xaggiisa sakaran waxyaala lagu sarqaamo wa risqan iyo risqi xasanan oo wanaagsan meeshaa waxoogaa farfiiq baa ku jira oo ciddii garan kartaa lagu farfiiqaya khamrada lama xaaraamayni laakiin in laga fiican yahay baa meeshaa la tilmaamay waa maraaxishii khamradu xaaraamaynteeda ay soo martay maxaa yeelay qaybta ayada laga samaysta ee wax sarqaamisa waxaa lagu yidhi uun sakaran laakiin maxaa laga dambaysiyey risqan xasanan qaybtaa wax sarqaaminaysa waxaan ahay waa risqi xasana laakiin qaybtaa wax sarqaaminaysa ma risqi xasana lagu tilmaamo maya yani nin ammaantii waa nin caydii sooma haddii risqigii kala la ammaanay sakaranta nooc waxay u tahay tilmaana farfiiq bay u tahay inuu xun yahay macna laakiin weli lama goyninoo maraaxil baa la doonayaa in loo maro macna ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayatan calaamad baa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo waxfahmay waa haddana nicmo kale wa awxaa wuu waxyooday rabbuka rabbigaa wuu waxyooday ila naxli yani naxliga ayuu u waxyooday shinnida ila naxli shinnida ayuu u waxyooday an ittakidii samayso min aljibaali buuraha xaggooda waxaad ka samaysataa buyuutan guryo wa min ashajari geedaha xaggoodana guryo ka samayso wa mimaa kii xaggiisana guryo ka samayso yacarishuuna ay cariishaynayaan oo dhisayaan uma kadibna kulii cun shinnidiiyay min kulli thamaraati midhayowga xaggooda midhayowga kulligood xaggooda ka cun oo faslukii qaad subula rabbiki rabbigaa jidadkiisa qaad dululan xaale ayyihiin jidadkaasi kuwo la layliyey oo adiga lagu sakhiro lagu leyliyey yakhruju waxaa baxaya min butuunihaa shinnida caloosheeda waxaa ka soo baxaya sharaabun cabitaan mukhtalifun kaasoo uu iskhilaafsan yahay alwaanu midabyaalkiisu iskhilaafsan yahay fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday sharaabkaa shifaaun caafimaad ayaa linnaasi dadka ugu sugan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayatan calaamad baa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugantahay yatafakaruuna oo fikiray bal haddana shinnidii waata shinnida waa khalqi cajiib ah khalqiga nafta yar ee duulahaya saa u aragtaan haddaad uun akhridaan sirta ku jirta iyo qaabkay u kala dambayso iyo dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda iyo say u qaybsan tahay waad yaabaysaan ibn lqayim caleyh raxmatullah baa wuxuu ka bixiyey duruus cajiib bini aadamku xataa uma nadaamsana say u nadaamsanta saas iyo say macnaha waxbay u shaqaysa rabbi subxaana wa tacaala shinnida ayuu u waxyooday waxyiga waxaa laga wadaa waxyu ilhaam wa tawfiiq yacni ilaahay baa yaa ku ilhaamiyey oo qalbigaa loo geliyey inay sidan samayso waxaa lagu yidhi waxaad samaysataa buuraha ka samaysataa guryo geedahana guryo ka samayso waxyaabaha ay dhisaan ee cariisheeyaan waa baashii laodhan jiray gaagurta wa mimaa yacrishuuna waa gaagurta bini aadamku u samaynayo wey yacni waxyaabaha ay dhisayaan xaggooda iyo dhismayaalka ay dhisayaan xaggoodana waxaad ka samaysataa guryo intaba way gashaa buurahay gashaa qaarkeed ay guryo ka samaysataa qaar geedaha dushooday fuushaayo malabkii ku dhalisaa qaar gaagurta bini aadamku sameeyey ee dhisay bay gashaayo ku samaysaa intaaba ilaahay baa amro waxaa la yidhi meelahaasoo dhan guryo ka samaysa kadibna waxaad ka cuntaa midhaha baxa kulligii xaggiisa wax ka cun nooc kasta ubaxa iyo midhaha iyo macnaha wax weeyaan wax alla wixii midho ku magacaaban oo dhan soo cun baa leyi arrinkaa markaad u socoto ama ka soo socotona jidadka rabbigaa qaad baa leyi adoo laguu sahlay oo laguu leeyey jidadka walu fiirso hashaa yartaa macnaha waxay goynaysaa markay raadinayso yani waxa wey ay risiqeeda raadsanayso intaasoo masaafay goynaysaa intaasoo kilomitir intay dhaafto oo intaasoo buurood sii marto oo hawd sii marto oo ay sii marto macnaa wax saxaro iyo dhul cidla sii marto bay haddana jidkeedii dib ugu soo noqonaysa meeshaad imaanaysa soo wax cajiiba maha ma lumayso ma habaabayso yani waxa weeye meeshii bay kusoo noqonaysaa faslukii subula rabbiki dululan waa loo layliyey oo ilahay baa subxana wa tacala sidantaas waxuu layliyey caloosheeda waxaa ka soo baxaya buu rabbi subxana wa tacaala sharaab wax la cabo waa malabkii oo midabadiisu iskhilaafsan yihin qaar waa madow yahay qaar waa jaalle qaar waa cad yahay waa intaasoo midab intaasoo midab bay ku yihiin macnaha waxa weye cabitaan midabo badan baa ka soo baxaya midabadaa faraha badan say ku imaanayaan malabka say ku samaysaa ma kaadideeda ma afkay ka dhashaa say u samaysaa allahu aclam laakiin bal nafyarideeda iyo waxay samaynaysa u fiirso bini aadamku malab ma samayn karaa aan shinii samaynin ya kulligii khubaradiisu intuu isu tago malab uusan shinni kaashanin ma aha gaaguri inuu meel u dhigo iyadu u samayso asagu ma samayn kara weligii bini aadam malab uu samay maasa maya bal daciifnimadeenna fiiri shinnidaasa xataa inay tabar dhaanto waxyaalaha ilaahay ku ilaahay subxana wa tacala samayn karta waxan waa asraar kownku waa asraar ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa mid walba meel buu ku ilhaamiyey bahashaa yartaa rabbi subxaana wa tacala hawshaasuu diray hawshaasay wadaa marka qaabkay u qaban lahayd iyo qaabkay u samayn lahayd iyo jidkay u mari lahayd kulli waa hawl loo diyaariyo ilaahay u fudeeyey subxana wa tacala malabka ay soo saarayso ee macnaha la cabayahay rabbi wuxuu yihi subxana wa tacaala caafimaad baa dadka ugu jira fiihi shifaaun linnaas waa nas ku tusaya malabku inuu ka mid yahay waxyaabaha laysku daaweeyo rasuulkeena salawatu rabbi wasalam aleyh xadiistiisa wuxuu ku daray nabigu wuxu yhi sal lay waslam waxyaabaha daawada sharbatu casalin buu nabigu ku daray sal lay waslam hal cabitaanoo malab la cabo cabitaanka malabku waxyaalaha cudurrada lagu daaweeyo ayuu ka mid yahay sida rasuulkeena sheegay sal lay slam bal sida bukhaari iyo muslim ku saarotay min xadiidi abi saciid nabiga sal lay waslam nin baa u yimi wuxuu yihi nabi allo walaalkay baa jira oo calooshu ka jiray nabigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam asqihi casalan malab siibu malab buu siiyey ninkii waaba ka sii darayba caloosh caloosh waa furantayba waaba furmay oo shubanba waa ka qaadayba wuu ku soo noqday wuxuu yihi nabi allow malabkii siiya ninkii waa ka daray nabigu wuxuu ku yuri sal lay slam asqihi casalan sii malab ninka waaba ka sii daray haddana wuu soo noqday markaasaa nabigu wuxu yuri sal lay wasalam sadaqa allah wa kadaba batnu akhiika asqihi casalan ilaahay run buu sheegay walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay malab sii buu nabigu sal lay slam mar saddexaadkii malabkii ku celiyey waa ka booday ninkii waa caafimaad soma saddexdii wixii shubankii hore oo dhan qashinkii caloosha ku jiray buu saarahay somada garan gadaal dambana caafimaadkii baa ka dambeeyey sidaas shifaaun linnaasi weeyaanoo cudurro fara badan buu daawo ka yahay yani waxa weeyaan malabkaa ay samaynaysa shinnidaa samaynaysa arrinkaasi marka aayadii astaan weyn baa ku sugan dadka fikiraya ugu suganta haddaad u fiirsato fikirto calaamad weyn iyo qudro rabbaaniya meeshaa kaaga muuqanaysa macnaha wa awxa wuu waxyooday rabbuka rabbigaa wuu waxyooday ila naxli shinida xag shinida xaggeeda wuxuu u waxyooday oo uu ku ilhaamiyey an ittakhidii samayso min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan gurya ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana iyagana buyuutan gurya ka samayso wa mimaa shay xaggiisana gurya ka samayso yacarishuuna ay cariishaynayaan oo dhisayaan waxyaabaha ay dhisayaanna xaggiisa gurya ka samayso uma kadibna gurigeeda xataa qaabku u samaysan yahay waa qaab yani waxa wey khaasa qaab khaasa qaab meelahay malabka geliso yani waxa wey meesha ay ugu talagashay iyo khaanadaha ay ugu talagashay iyo yani siday u habaynaysa xataa waa qaab cajiibo uma kadibna kuliicun min kulli thamaraati midho oo dhan xaggiisa waa qaad faslukii qaad subula rabbiki rabbigaa jidadkiisa qaad markaad sii socotay iyo markaad soo socotoba dululan xaal ay yihiin jidadkaasi kuwo la sakhiray oo lagu leyliyey yakhruju waxaa baxaya min butuuniha caloolaheeda waxaa ka soo baxaya sharaabun waxyaaba la cabo mukhtalifun kuwaasuu iskhilaafsan yahay alwaanu midabyaalkiisuu iskhilaafsan yahay midaba kala gidsan fiihi waxaa ku sugan kaasoo fiihi dhexdiisa uu yahay shifaaun caafimaad linnaasi dadka ugu sugan yahay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayatan calaaman liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna oo fikiray wallahu khalaqakum alla ay wallahu alla khalaqakum wuu idin abuuray uma kadibna yatawafaakum wuu idin oofsanay wa minkum waxaa idin ka mida man cid yuraddu la celinaya ilaa ardali lcumri cimrikiisa kankiisa ugu xun cimri kan ugu liita ugu xun baa loo celinay likay laa yaclama si uusan u ogaanin bacda cilmin ogaansho kadib shay-a waxba si uusan u ogaanin ina allaha alle caliimun kii ogaansho badan way qadiirun oo awood leh wallahu alle fadala wuu fadilay bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale ayuu ka fadilay fi risqi arsaaqda xaggeeda ayuu kaga fadilay fama aladiina kuwii maynan ahaanin fudiluu la fadilay oo arsaaqda lagu fadilay maysan ahaanin biraadii risqihim risqigooda kuwii celiya calaa maa shay dushii kuwa ku celiya maynan ahaanin malakad ay halatay aymaanuhum midigyaalkood oo fahum iyaga iyagiiyo addoommadaadi oo fahum iyagu fiihi risqigaa dhexdiisa sawaaun kuwa ku siman ay yihiin afa binicmat illahi ma alla nicmadiisa ayay yajxaduuna marka diidayaan alle isagaa idin abuuray markii hore isagaa adduunka idin keenay isagaa idin oobsanayo adduunyada idin dhaafinaya qaar idinka idinka idinka midi waxaa loo celinayaa cimriga kiisa ugu liidashada badan si markuu wax garanayay kadib garashada looga qaado looga dhigo midaa waxba garanay aridalcumarka waxa la yidhahda waa canta tago ruuxa marka caqligu ka tago ila ruuxa markuu da' noqdo oo u weynaado caruurnimadiibu dib ugu noqda markuu adduunka imaanayay sidiibu ku noqda ma kala yaqaano dtagay oo waxaa lumaya wax alla wixii xusuus ahayd oo dhan baa lumaysa oo maxaa maslaxa maxaase mafsadaa baa lumaya wax alla wuxuu kala garanaya ma jiro halkaa inuu ku noqdo daraaddeed ayaa ardalulcumurka loogu daynayo oo loo gaadhsiinayo macna rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaaluhu ilaahay ka magangeli jiray waxaa ka mid a ardalulcumurkaas ilaahu cimriga noocaasa inaad i gaadhsiiso ayaan magankaaga ahay buu nabigu dhihi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh saas man alle ayaa idin maamulaya allana wax walba wuu awoodaa alla waa midka qaarkiin qaarka kale ka fadilo arsaaqda idinku kala fadilay arsaaqdaa laysla dheeriyo qaarna wax badan baa laga siiyey qaarna wax yar qaarna aad baa loogu celceliyeyba ayib meeshan marka tusaala la bixinaya haddii arsaaqdii laydin kala badiyey adiga addoommada aada leedahay suurtagal ma tahay inaad xoolahaagii risqigii ilaahay ku siiyey inaad ayaga ku soo celiso ood ay kula wadaagaan ood adiga iyo idinku iyagu ku sinaataan ma dhici kartaa addoommada aada leedahay xoolahaagii intaad ku soo celiso oo aad maamulkoodiiyo lahaanshahoodii ka qaybgeliso inay kuula sinaadaan ood isku si u maamuli kartaan ood isku si u qaadan kartaan ma dhici kartaa taa ma laydinka heli karaa maya laydinka heli karo adoonkaygii way anuu ii shaqeeya anaa iskale seebuu xoolahayga yala yeelanaya baa taagan waayahay alla subxaana wa tacaala iyo addoommadiisan dhagaxyaanka maxaad wax isugu darteen idinkoo makhluuq isla ah bini aadamna isla ah xoolihiinnii inaad la wadaajisaan oo idinla yeeshaan ma ogoshiin maya ilaahay iyo addoommadiisa maxaad wax u wadaajiseenoo wax isugu darteen marka saasaa laga wadaayo masalku wuxuu u dhacayaa rabbi kuway wax la wadaajiyeen inaysan wax la wadaagi karin wallahu alla khalaqakum wuu idin abuuray uma kadibna yatawafaakum wuu idin oobsadaa wuu idin oobsanaya wa minkum waxaa idinka mida mancib yuraddu la celinaya ilaa ardali lcumri cumrikiisa ugu xun ama kan ugu xun oo ugu liita loo celinay likay laa yaclama si uusan u ogaanin bacda cilmin ogaansho kadib shay-an shay-an si uusan u ogaanin markuu cilmi lahaa kadib cilmigu intuu numoo maskaxdu numiso ogaanshaha inuu waxba kala garan waayo saas daraaddeed baa yani waxa weeyaan loo celinaya ardalulcumurka loogu celinaya macnaha ina allaha alla caliimun kii ogaansho badan weye qadiirun oo awood leh macnaha waxay kutusaysaa noloshan adduunyadan in lagu waaro ilahay inuusan ku talagelin subxana wa tacala haddii ilaahay uu ku talagalay in lagu waaro mar walbo bini aadamku da- sii qaataba oo sii weynaadaba caqli baa usii kordhi laha haddii waarid loogu talagalay laakiin waxaad garan kartaa inaan waarid loogu talagelin waxaad ku garan kartaa ruuxu markuu ku sii fogaado da-du sii badataba waxaa sii lumaya caqli garashadiisii baa sii lumaysa ilaa marka dambe ilmo yaroo dhallaan oo kale u noqdo macna wallahu alle fadalakum fadala wuu fadilo wuu dheeraadsiiyey bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kaleu ka fadilay fi risqi arsaaqda dhexdeed fama aladiina kuwii maynan ahaanin fadiluu la fadilayoo risqiga lagu fadilaya maysan ahaanin biraadii risqihim arsaaqdooda kuwa ku celiya calaa maa addoommo dushooda kuwa ku celiya malakad ay hanatay iimaanhum idigyaalkood addoommada gacanta ay ku hayeenay leeyihiin arsaaqda iyaga la siiyey kuwo ku celinayo oo maynan ahaanin oo fahum iyagu fiihi arsaaqdaa dhexdeeda sawaaun kuwa ku siman marka ay noqdaan markuu ma dhici karto yani ay ku sinaadaan oo xagga maamulka iyo lahaanshahaaba ay ku sinaadaan saa ma aad ma tihdin oo ma yeelaysaan afa binicmati illaahi macalle nicmadiisa baad marka iyo yajxaduuna diidaya markay ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu darayaan oo leey waxbay wadaagaan ma nicmo ilaahi bay marka diidan yihin macna saas way xaqiiqadu wallahu alla jacala waa yeelay lakum idinka min anfusikum nafdiyaalkiina xaggooda wuxuu idinka yeelay aswaajan xaasas wajacala wuxuu yeelay lakum idinka min aswaajikum xaasaskiina xaggooda wuxuu idinka yeelay baniina wiilal waxafadatan iyo ilmo ay dhaleen kuwaas warasaqakum wuxuu idinku irsaaqay min alayibaati waxyaalaha war wanaagsan buu wax idinkaga irsaaqay afa bilbaatili ma waxaan jirin bay yu'minuuna rumaynayaan wa binicmati illahi ilahay nicmadiisana hum iyagu yakfuruuna miyay ku kufrinayaan wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illahi alla kasoko waxay caabudayaan maa shay bay caabudayaan laa yamliku aan hananin lahum iyaga aanu hanan karaynin risqan wax irsaaqa min asamaawaati xagga sare samaawaadka xaggooda walardi iyo dhulka xaggiisa aan irsaaq shay-an waxba aanu hanan karaynin wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illahi alla ka sokow maa shay laa yamliku aan hananaynin lahum iyaga risqan irsaaqid min asamaawaati samaawaadka xaggooda laga irsaaqo iyo walardi dhulka xaggiisa laga irsaaqo shay-an wax lagu irsaaqo wuxuu lagu irsaaqo walaa yastatiicuuna aan kari karaynin oo arrinta aan awoodi karaynin waxaasay caabudayaan falaa tadribuu ha yeelina lilahi ilahi ha u yeelina alamhaala kuwa la mid ah ina allaha alla yaclamu wuu og yahay wa antum idinkuna laa taclamuun waxba ma ogidina alla subxaana watacaala isaga ayaa wuxuu idin yeelay naftiina xaggooda xaasas buu idinka yeelay jacala lakum min anfusikum aswaaja si nolosha bini aadamku ay u xasisho oo ay u degto oo laysugu nasto ayuu ilahay dumarka u abuuray subxana watacala jacala lakum min anfusikum aswaaja in haddana dumarkii laydiin abuuray ee ilaahay abuuray aad isku jinsi noqotaan oo bini aadam idinkoo kale aada noqotaan waa nicmo iyadan in dumar horta aada heshaan waa nicmo in dumarkii ay noqdaan jinsigiina ay noqdaan waa nicmo kale kadibna inuu ilaahay wiilal idinka siiy carruur idinka siiy carruurtaasi carruuray daleenna idinka siiya xafadada waxaa la yidhahda xafadada shaqaalaha waa la yidhahda kuwa dhagaha nugul ee macnaha waxa weeyaan maaragtay yani diyaarka waa inay ku khidmeeyaan oo ku shaqeeyaan dhagaha fudud waa la yidhahdaa laakiin xafadada waxaa laga wadaa sida macnaha loo badan yahay ilmahaagu ilmahay dhaleen baa xafiid la yidhahda xafiidka waa ilmahaagu ilmuhu dhalay oo inta badan waxaana la yidhaahdaaba ilmahaaga waxaa ka dhagan nugul ilmuhu sii dhalay eed awoga ut xafadatan alla wuxuu idinku irsaaqay waxyaalaha wan wanaagsan ayuu xaggooda wax idinkaga irsaaqay ee ma waxyaalaha baatilkii asnaamta iyo waxyaalahan aan jirin miyay rumaynayaan nicmada ilaahayna miyay ku kufrinayaan waxay caabudayaan waxaan samaawaadkiiyo dhulalka xaggooda toona risqi uga haynin oo waxba uga keeni kara samadaba roob ugama keeni karaan dhulkana wax ugama soo saari karaan wax ay kari karaanna ma jiro laftoodana wax uma kari karaan iyagana wax uma tari karaan marka wax noocaasay caabudayaan war ilaahay kuwa la mid a ha samaynin oo ha karab dhigina alla wuxuu og yahay inuusan lahayn wax la mid a waxala wax la wadaagana inuusan lahayn idinkusa waxaad ogtihiin ma jiro jaahiliin baa tiin wey macna wallahu alla jacala wuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay min anfusikum nafdiyaalkiina xaggooda wuxuu idinka yeelay aswaajan xaasas wajacala wuxuu yeelay lakum idinka min aswaajikum xaasaskiina xaggooda wuxuu idinka yeelay baniina wiilal iyo waxafadatan caruurtu caruurtay dhaleen caruurtood awuuba u ahay ayuu alla subxana watacala idin yeelay warasaqakum wuxuu idinku irsaaqay min alayibaati waxyaabaha wan wanaagsan xaggooda ayuu wax idinkaga irsaaqay afa bilbaatili ma waxaan jirin bay yu'minuuna marka rumaynayaan wa binicmati illahi ilahay nicmadiisana hum iyagu yakfuruuna miyay ku kufrinaya allah intaasoo dhan siiyey bay ka tegayaanoo markaasay shaydaan iyo asnaam iyo wax kale ay caabudayaan way macna wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illahi alla kasoko waxay caabudaan maa shay bay caabudaan laa yamliku aan hananayn lahum iyaga risqan irsaaqid master ka dhig risqan irsaaqid min asamaawaati samaawaadka xaggooda laga irsaaqo waalardi iyo dhulka xaggiisa laga irsaaqo shay-an wuxuun lagu irsaaqo shay un lagu irsaaqo middaa ma kari karaan inay risqi samaawaadkiiyo dhulalka uga keenaan wuxuu dooniba ha noqday ma awoodi karaan walaa yastatiicuuna ma kari karaanoo waxaba waxay awoodi karaan maa falaa tadribuu hag yeelina lilahi ilahi alamhaala kuwa la mid ah u samaynina ina allaha alla yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna waxa ma ogidin waxaad garanaysaan ma jire halkan marka waxaa lagayani labada aayadood soo socda laba tusaalo la samaynaya laba tusaaloo la doonayo in arrin muhima laynoogu cadayno ayaa la samaynaya darab allahu alla wuxuu yeelay maalan mahmaah iyo tusaale cabdan addoon buu mahmah yeelay maalan cabdan addoon ayaa wuxuu yeelay maalan mahmah buu ka yeelay cabdigaasoo mamluukan la mulkiyo oo la leeyahay laa yaqdiru kaasoo aan keri karin calaa shayin waxba dushiisa aan keri karin waman iyo waman cid ayuu alle maselka ku samaynaya razaqnaahu aan irsaaqnay minaa xagga naga xaaluu ka ahaaday risqan risqi aan ku irsaaqnay risiqaasoo xasanan wanaagsan oo fa huwa isagu kaasi yunfiqu wuu bixinaya minhu risqiga xaggiisa xaaluu ka ahaaday siran minhu risqiga xaggiisa yuu wax ka bixinaya siran si qarsoodi ah wajahran iyo si cadaan hal yastawuuna ma siman yihiin labadaasi maya wy alxamdu mahad wey lilahi ilahi bay marka usugnaatay bal akaruhum intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogo kuwa wax garanaya maa tusaaluhu waxa weeye addoon la leeyahay innaga addoommadii mayna yani waxa wey addoon addoommo laleeyahay maynaan arag addoommo laleeyahay maynaan addoommadu macnaha waxa weye waa bini aadan sida xoolaha oo kale ahoo la leeyahay nin baa iskale nin baa iskale xiliyada jihaadka iyo dagaaladii horey u jireen ayib addoon marka la leeyahay oo haddana aan waxba kari karin wuxuu qaban kara ma jiro tabar male awood male haddana waa la leeyahay waa addoon iyo nin ilaahay irsaaqay oo risiq wanaagsan siiyey oo risiqiisii si walba u bixinaya si qarsoodi iyo si cadaanaba labadaasi ma siman yihi ma sin ma laba isku mid ba maya ninkan in la leeyahay iskaba dhaafa isagaa waxle wixii uu lahaana wuu saba falahayaayoo dadkiibuu ku anfacayaa midina inuu wax yeesho ama ku anfacay iskaba dhaafay isagii baa la leeyahay waxna maba qaban karo wuxuu awoodi kara ma jiro labadaasi agtiinna ma siman yihi maya ma sina wey haddayna sinayn allaha subxaana wa tacaala kownkan iskale ee maamula ee gacanta wax ku haya ee addoommadiisa u samafala ee waxay haystaan oo dhan bixiyey iyo dhagaxan sanamkee meesha yaalla ee la leeyahay ee ninku leeyahay ninbaa samaystayo iskale wuxuu kari karana ma jiro oo waxba kuuma qaban karo labadaasi miyay siman yihin ma sina wey alliyo asnaamtu ma sinna labadaasi saynan sinay saasaa macnaha layna leeyahy darab allahu alla wuxuu yeelay matalan mahmah buu yeelay waa tusaale cabdan adoon ayuu mahmah ka yahay cabdigaasoo mamluukan la mulkiyo oo la leeyahay ninbaa iskale cabdigaasoo laa yaqdiru aan keri karin calaa shayin shay dushiisa aan keri karin wax tasaruf iyo maamul midna maleh iyo waman cid ayuu alla matal yeelay razaqnaahu aan ku irsaaqnay minaa xagga naga xaaluu ka ahday risqan risqigaasoo xasana wanaagsan oo fa huwa isagu kaas dambe risqiga xasan lagu irsaaqeeyey yunfiqu wuu bixinayaa minhu risqiga xasanka xaggiisu wax ka bixinaya siran si qarsoodi ah wajahran iyo si cadaan hal yastawuuna ma siman yihiin labadaasi jawaabtu maa waa maya alle iyo asnaamtana ma sinaa saasoo kale lamid yahay alxamdu mahadlilahi ilahay bay usugnaatay hadday wax caddaadeen ood fahamteen allaha saa wax u kala caddeeyey baa mahad iska leh bal akarhum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay ogaan wadarab allahu miaal kale waa isaga wadarab allahu alla wuxuu yeelay maalan mahmah iyo tusaale rajulayni laba nin buu ku yeelay darab allahu rajulayni laba nin buu alla wuxuu ka yeelay maalan mahmah buu ka yeelay axaduhumaa labada nin midkood abkamu waa mid afla ma hadli kara wy maana ma dhalanin isagoon hadlin buu dhashay laa yaqdiru ma awoodi karo calaa shayin shay dushii ma awoodi karo wuxuu kari karana ma jiro wuxuu qaban kara ma jiro wa huwa isaguna kallun mid culays ah wey culays wey calaa mawlaahu sayidkiisa dushiisa culays buu ku yahay sayidkiisuu dul saaran yahay oo culays ku yahay aynamaa meel alla meeshii yuwajih uu sayidku jiheeyo hu addoonkaa ugu jiheediye u jeediyahay laa ya'ti addoonkii la imaan maayo bikhayrin wax wanaaga la imaan maayo meel loo diro uu wanaag ka keenayna maba jiraba hal yastawii ma siman yihiin huwa isagu kaasi iyo waman cidda ya'muru amraya bilcadli cadaaladda amray oo wahuwa isaguba calaa siraatin ji dushii ku sugan mustaqiimin oo toosan labadaasi ma siman yihin laba nin ninka koowaad waxa weeye waa nin isagoon hadlin buu dhashay inta badan hadduu hadal la-aan ku dhasho wuuna dhagalaaya dhagala-aanta inta badan way la socota ma hadlo waa kow midda labaadna waxba ma qaban karo laa yaqdiru calaa shay afna wax kaa dhihi maayo wax kaaga qaban maayo adin iyo gacmana iyo lugana wax kugu qaban maayo laa yaqdiru calaa shay saa ay tahay hadduu naftiisa ku filaan lahaa waxbay ahaan lahayde sayidkiisuu culays ku yahay dul saaran yahay oo masruufkiisa iyo yani maamulkiisa iyo gacan ku hayntiisa iyo cid kaloo culayskuyo sayidkiisuu dul saaran yahay meel loo jeediyo oo loo diro oo yani hawl looga diro keenayna maba jiraba meel oo wanaag ka keeni haddaad tidhahdo wargalaaskaa biyaha isoo waraabi kuma waraabi karo meel oo wanaag ka keeni oo macnaha ku guulaysan ma jiro kaasi waa mid ka labaad waxa weeye waa cid hadlaysa oo kartile oo haddana cadaalad iyo khayr dadka amraysa oo haddana jid toosan ku sugan ka labaadna waa kaa labadaas masmayi ma sinna wey labadaas yay ka dhigan yihiin marka labadaasi waxay ka dhigan yihiin cidda wanaagga amraysa cadaaladda amraysa jidka toosan ku sugan waa allah subxaana wa tacaala kaa aan waxba tari karin aan hadli karin waxba qaban karin sayidkiisa culayska ku araara waa salafka lagu garab wado addoonkana aad garab dhigaysa ilahay ku garab wada macna labada masalba marka isku meel baynu ka dhignayo labaduba alle iyo aslaamta ay ku garab wadaan bay caddaynayaan taa waa la dhihi karaa ama waxaa la dhihi karaa yani mu'minka iyo gaalka baa saa kala ah mlka hore aan iskaga daysan oo ku wadno macna wadaraba allahu alla wuxuu yeelay rajulayni laba nin wuxuu yeelay matalan mahmaahu rajulayni laba nin yeelay mahmaha iyo tusaale uu iyo qiso cajiiba buu laba nin yeelay axaduhumaa labadaa nin midkoodii abkamu weya mid afla oon hadli wey laa yaqdiru kaasoon keri karin calaa shayin shay dushii aan keri karin wa huwa isaguna kallun culays weeye calaa mawlaahu sayidkiisa dushiisu culays ku yahay aynamaa meel alla meeshii yuwajih sayidku uu jiheeyo hu addoonkaa uu u jiyeeyana oo u jeediyana laa ya'tii la imaan maayo bikhayrin khayr la imaan maayo kuma guulaysanayo meel uu wanaag ka keeni ma jiro macna hal yastawii ma siman yihiin huwa isaga iyo waman cidda ya'muru amraya bilcadli cadaaladda amray wa huwa isaguna calaa siraatin jid dushii ku sugan mustaqiimin oo toosan labadaasi ma siman yihiin ma sinna sayna u sinayn bay alliya addoommadiisuna u sinaynoo ayna wax u wadaagi karin oona wax uga dhaxayn karin oona loo simi karaynin way macna wlilahi ayb samaawaati wlardi wama amru saacati ila kalamxi lbasari aw huwa aqrab walilahi ilahay keligiiba usugnaaday aybu samaawaati samaawaadka waxyaabaha ku maqan walardi iyo dhulka wamaa amru saacati saacadda arrinkeedu ma ahaanin ila ka lamxi lbasari aragga noqodkiisa oo kale mooye aragga noqodka baalka ishuu soo noqday aw amase huwa isagu saacadda arrinkeed baa laga wada aw amase huwa amru saacihi aqrabu mid dhawaasho badanoo isha soo noqodkeeda waaba ka dhow yahay ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirinkii awadow wallahu alle akhrajakum wuu idin bixiyey min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin uurkoodu idinka soo saaray iyo caloolahooda laa taclamuuna xaala aydaan garanaynin shay-an idinkoo waxba garanayn wajacala markaasuu yeelay lakum idinka assamca maqalka walabsaara aragyaalka walaf'idata iyo qulubta ayuu idin yeelay lacallakum tashkuruuna si aad alle ugu shukridaan subxana watacala waxyaabaha samaawaadka inagaga qarsoona waa dhulka gudihiisa ku qarsoona ilahay baa iskale subxana watacala wax walba ilahay baa iskale ta muuqata ee inoo muuqatana isagaa iskale saacadda iyo qiyaamada arrinkeedu wax fogba maaha ilbirigsi wey ama waaba ka dhow yahay laba macno in laga wado yacni markay qiyaamadu timaado keenitaankeedu wax ilaahay ku adag maba ahba ama meehe sida ay u dhowdahay waxay la mid tahay sidii isha markaad kala qaado isha markaad isku hayso araggeedii waa maqanya isha markaad isku hayso araggeeda waa maqan yahay lamxulbasarka waxaa la yidhahdaa aragga soo noqodkiiso isha ood kala qaada ilbiriqsi wey man meeshaan ka nidhaam yacni saacadda arrinkeedu wax kale ma aha ilbiriqsi mooye ama maahe ilbiriqsi waaba ka dhow yahay aw huwa aqrabu waaba ka dhow yahay wax fog maaha meel fogankee doonana wey macana allah subxaana wa tacala wax walba midka awoodo wey rabbi subxaana wa tacaala hooyooyinkiin uurkoodu idinka soo saaray idinkoo waxba garanaynin markaad soo dhacaysa ood imaanaysa qaabka wax loo qoro miyaa taqaan maya qaabka loo hadlo miyaa taqaana maya qaabka wax loo akriyo miyaa taqaana maya darahaaga iyo masaalixdaada miyaa taqaana maya caano iyo iyo dabku gubahaya iyo dhuxul ma kala garanaysa maya laa taclamuuna shay-an xataa waxa weeye qaydka calalka si aad ugu wata ma garanaysa saxarada iyo kaadida ilaad iska qaada ma garanaysa wax alla waxaad garanaysa adoon jirin baa dulka tag oo meesha lagu keenay allah kusoo saaray subxana wa tacala markaasaa alla wuxuu idin yeelay maqalkii iyo araggii iyo qalbiyadii baa laydin yeelay kuwaas maxaa laga wadaa waa aalooyinka iyo qalabkii wax lagu baran lahaa wey maqalka iyo aragga iyo qalbiga intaa markii lagu siiyey intiina ay bislaadeen baa waxaad u fooftay marka inaad wax kala ogaato intaasaa wax lagu kala ogaada waa aragga iyo maqalka iyo quluubta intaana ilahay baa idin yeelay subxana wa tacala idinkoo dhan marka xaggeed ka timaada isagaa idin abuuray waxaa tihiinna isagaa idinka dhigay isagaa wax idin baray xubnahan qiimaha badan isagaa idin siiyey maxaa intaa laydin siiyey lacallakum tashkuruuna inaad ilahay mahad celisaan subxana wa tacala oo indhahan ilahay baa ku siiyey uga mahad celi oo dhagahan ilaahay baa ku siiye khayrka ku dhagaysa uga mahadceli oo qalbigan ilaahay baa ku siiye isaga tawxiidkiisa iyo jacaylkiisa geli oo rabbi subxaana wa tacaala xubnahan uga mahadceli xumaan iyo adduunye iyo shaydaan ha ku raacin oo rabbigaa subxaana wa tacaala ha kula dagaalamin welilaahi ilaahay keligii buu usugnaaday qaybu samaawaati samaawaadka waxa ku qarsoon iyo walardi dhulka waxa ku qarsoon wamaa amru saacati saacadda arrinkeedu muusan ahaanin ilaa ka lamxi lbasari ilbiriqsi oo kale mooyaane ama meehe aragga noqodkiisa uu soo noqdo oo kale mooye wax kale ma ahan aw hamase huwa amru saacu huwa saacadda arrinkeedu aqrabu mid dhawaasho badan oo intaa waaba ka dhowyahay ina allaha alla calaa kulli shayin wax walba qadiiru waa awoodaa oo alle intaa in ka yar inuu ku keenaayey kama caajisayay wax kasta wuu karaa wallahu alla akhrajakum wuu idin bixiyey min butuuni ummahaatikum hooyoyi hooyooyinkood hooyooyinkiin caloolahoodu idinka soo saaray laa taclamuuna idinkoon garanaynin shay-an waxba aan garanayn wajacala markaasuu yeelay lakum idinka assamca maqalka walabsaara aragyaalka walaf'idata iyo quluubta ayuu idin yeelay lacallakum tashkuruuna si aad ugu shukridaan alam yarow miyaysan arkayn ila tayri shimbiraha xaggooda miyaynan arkayn ma fiirinayn musakharaatin xaala yihiin kuwa la sakhiray oo la sahlay musakharaatin shimbirihi xaala yihiin kuwa la layliyey fii jawi samaa'i samada hawadeeda dhexdeeda samada hawadeeda dhexdeeda ayagoo lagu layliyey maa yumsikuhunna ma uu qabanayo oo ma hayo maa yumsikuhunna shimbiraha ma uu hayo oo ma qabanayo ila allahu alla mooye ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugantahay yu'minuuna oo rumaynay wallahu alla jacala wuxuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay min buyuutikum guryihiina xaggooda wuxuu idinka yeelay sakanan meel la dego lagu xasilo wajacala wuxuu yeelay lakum idinka min juluudil ancaami xoolaha yani maqaaradooda iyo hargahooda xaggooda wuxuu idinka yeelay buyuutan guryo guryahaasoo tastakifuunaha aada fududaysanaysaan yawma dacnikum geediga maalinkiisa geedigiina maalinkiisa maalinkaad geediga tihiin wa yawma iqaamatikum nagaadigiina maalinkiisa maalinkaad nagidihiin wa min aswaafiha wuxuu alla idin yeelay wajacala wuxuu idin yeelay min aswaafiha dhogorteeda idaha wa awbaarihaa dhogorteeda geela wa ashcaarihaa dhogorteeda riyaha wuxuu idinka yeelay asaafan wuxuu idinka yeelay saaban yani xooluu idinka yeelay wa mataacan iyo alaab aad ku raaxaysataan ilaa xiinin muddo intii laga gaadhay shimbiraha balbaad fiirisaan shimbirahan hawada sare ee samada dabaalanaya ee halkaa lagu sakhiray maxaa hayoo celinay inay soo dhacaan oo dhulka ku soo dhacaan maxaa ka celinaya maa yumsikuhunna ila allah wy ilahi baa haya subxana wa tacala waa wax la yaabay waxaa laga yaabaa inuu shimbirku yahay dhowr kiilo haddana maca dalika hawadaasu lalaya ma soo dhacayo adigana dhagax yar oo giraam ah haddaad kor u tuurto sabada meesha dhexdaa ma istaagi kara waa inuu soo dhaco maxaa ka celinaya shimbirahan duulaya hawada dhex duulaya inaad dhulka cufjiidadkiisu inuu soo jiito oo dhulka ku soo rido maxaa u diidaya maa yumsikuhunna ila allah ilahay baa meesha ku hay saas way macana allah meeshaa dhexdhexaadkaa ku hayo arrinkaana aayado ayaa ku sugan dadka ilahay rumaynaya subxana wa tacala waa wax la yaab lawe qudro rabbaaniyaa meeshaa ka muuqata rabbi subxaana wa tacaala waxyaalaha uu idin nimceeyey baa laga hadlayo rabbi wuxuu idin yeelay guryihiina xaggooda wuxuu idinka yeelay sakanan xasil meel lagu xasilo oo lagu nasto yani gurigaaga markaad tagto markaad suuqa joogto ama wadooyinka joogto xataa markaad loo joogto gurigaaga saad ugu nasanayso ugu nasan mayso gurigu waa xasil waa nasiino iyo xasilooni wey sakanan buu alla idinka dhigay subxana wa tacala guri xoolaha iyo qaababkaad ugu intifaacdaan baa laga hadlayoo waxaa la yidhi hargaha iyo maqaaraha xoolaha maqaarka xoolaha laga saaro xaggooda ayuu alla wuxuu idinka yeelay guryo xoolaha maqaarka marka laga saaro reebaadiyuhu waxay ka samaystaan maqaarka xoolaha guryahay ku samaystaan guryaha macnaha cawska marka laga sameeyo hargahana waa lagu dadaa macnaha oo guriga waa lagu dadaa guryahaas aad ka samaysanaysaan maqaarada ilan reebaadiya u badnaayeen qolyihii marka qur-aanku markuu degayay carabtu reebaadiya u badnaayeen guryaha maqaarka laga samaynayo haragga xoolaha lagu dadayo ee reebaadiyaha waa guryo fudud oo markaad guuraysaanna fudud markaad degaysaanna fudud si fudud uun yani waxa waqti gaaban oo saacad ka yar baa gurigii dhannaayee reerka ku noolaa inta la kala furfuro oo weliba haween baa furfuri rag furfuri maayo dumar baa loo dhibay hal mar bay kala daadinayaan baabaarutigaa la saarayaa waa la guurhayaa meel baa la degayaa meeshii la degay haddana waqti gaaban gudihii bay gurigii ku istaajinaya waa la ka wada tageen waa lagu dhex jiraa laakiin guryaha magaaladu ma saasa maya waxay u baahan tahay markay u yartaa bilo u baahaya in la dhiso in la dumiyana muxuu baahaya wakti dheer buu baahaya tastakifuunaha yawma dacnikum wa yawma iqaamatikum maalinta aad nagidiin iyo maalinta aad guuraysaanba yani waad fududaysaan si fudud baad u qaadanaysaan oo u dejisanaysaan waxaa kaloo rabbi subxaana wa tacaala uu idin yeelay xagga dhogorta xoolahana wuxuu idinka yeelay xoolo iyo alaabaad ku raaxaysataan dhogorta xooluhu xooluhu waa saddexba xooluhu lo-da marka laga reebo waa saddex waa yani idaha iyo riyaha oo adicadka la yidhahdo iyo geela saddexdoodaba dhogortooda waa lagu intifaaca ayagu looleyumayna badnayn looleyumayna badnayn saddexdaba dhogortooda lagu intifaacayo xoolay ka samaystaan oo dhar bay ka samaystaan oo labis bay ka samaystaan oo way ku intifaacaan aswaaftu marka waa jamcu suufin waa dhogorta ilaha wey awdaartuna waa jamcu wabarin wabarkana waxa la yidhahda waa dhogorta geela ashcaartuna waa jamcu shacarin shacarkana waa dhogorta riyaha wey adicadka saddexdaasba ilaahay subxaana wa tacaala xaggeeda wuxuu idinka yeelay yani ataasan xoolo wa mataacan iyo alaabaad ku raaxaysataan ilaa wakti laga gaaro macna alam yarow miyaynan arkaynin ila tayri shimbira xaggooda miyaynan arkayninoo fiirinaynin musaharaatin xaalo ay yihiin kuwa la sakhiray oo la leyliyey oo la layliyey fii jawi samaai samada hawadeeda dhexdeeda hawada sare ee samada dhexeeda macnaa waxa wey lagu leeliyo halkaasay socdaan oo duunayaan maa yumsikuhunna xaalo uusan qaban haynaynin maa yumsikuhunna ma haynayo shimbirahaas ila allahu alla mooye cid kaloo haynaysa ma jirto oo maxay ka haynaysa dhicitaan inay soo dhacaan allah umbaa ka hayo subxana wa tacala ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayaatin calaamado ayaa ku sugan ilahay qudradiisa iyo awooddiisa loo daliishado liqowmin dad bay ugu sugan tahay yu'minuuna oo rumaynay wallahu alla jacala wuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay min buyuutikum guryihiinna xaggooda wuxuu idinka yeelay sakanan xasil meel la askuno oo lagu xasilo idinka yeelay wajacala wuxuu yeelay lakum idinka min juluudi lancaami xoolaha maqaaradooda iyo hargahooda xaggooda wuxuu idinka yeelay buyuutan guryo guryaha ka dhisataan tastakifuunaha guryahaasood fududaysanaysaan oo si fudud aad u qaadanaysaan yowma maalin baad yowma bacnikum geediga geedigiina maalinkiisa geedigiina maalinkiisaad fududaysanaysaan oo si fudud baad u saaraysaan gaadiidkood u raranaysaan wa yowma iqaamatikum nagaadigiina maalinkiisana waad fududaysanaysaanoo si fudud baad intaad u soo dejisaan baad u dhisanaysaan wa min aswaatiha wuxuu alla idin yeelay min aswaatiha dhogorta xoolaha ee idaha weliba wa awbaarihaa iyo dhogorta yani waxa weeyaan geela wa ashcaarihaa iyo dhogorta riyaha xaggeeda wuxuu idinka sameeyey asaasan yani maal xooluu idinka sameeyey sida jumhuurta salafku badayn wa mataacan iyo alaab aad ku raaxaysataan gobashii iyo dharkiiyo ilaa xiinin muddo intii laga gaadhayo ama waa intuu ka dhammaanayo mid kale laga samaysanayo ama waa inta ilahay ku talagalo adduunyadu macnaha ka dhammaanayso wallahu alla jacala wuu yeelay lakum idinka ayuu idin yeelay mima shay xaggii wuxuu idinka yeelay khalaqa u abuuray dilaalan hoosas buu idinka yeelay wa jacala wuxuu yeelay lakum idinka min aljibaali buuraha xaggooda wuxuu idinka yeelay aknaanan gabaadyo meelo gabaadyoa wa jacala wuxuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay saraabiila qamiisyo qamiisyo ayuu idin yeelay qamiisyadaasoo taqiikum idin ilaalisa alxarra kulaylka idinka ilaalisa wa saraabiilana wuu idin yeelay qamiis direedyo taasoo taqiikum idin ilaalisa ba'sakum ba'skiinna iyo dagaalka dhibkiisa idinka ilaalisa kadalika sidaasoo kale ayuu yutimu alla u dhammaystirayaa nicmatu nicmadiisa calaykum dushiina ugu dhammaystirayaa lacallakum waxaad mudantihiin tuslimuuna inaad hoggaansantaan ood alla u hoggaansantaan subxana wa tacala fain tawallow haddaad jeedsataan fain tawallow hadday jeedsadaan nebiyow fa inamaa calayka waxa uun dushaada albalaaqu gaadhsiin almubiinu oo cad inaad uun macnaha si fiican ugu caddaysan baa ku saaran nicmooyinkii baa laynoo tirinaya suuraddu waa suuratu nicami nicmooyinka alla galay waxaa ka mid a waxyaaluhu abuuray xaggooda wuxuu idinka sameeyey oo idinka abuuray hoosas geedihii iyo guryihii iyo buurihii iyo makhluuqaadkii la abuuray hoos baa loo sameeyey hooskaasi waa kaynu ku noolahayn hooskaas waa kaynu ku noolahayoo hadda waxa weye markaad kululaasaad geli oo xoolahaagiibaad gashan oo macnaha waxawey kulkiibaad kaga yani waxawey kaga nabadgeli wax walba oo makhluuqaadka ka mida hoos baan idinka yeelay bu rabbi subxana wa tacala xaggiisa laydinka yeelay buuraha xaggoodana gabaad buu alla idinka yeelay subxana wa tacala gabaadka waxaa laga wadaa meelaha lagaga gabbado dhibaatooyinka yacni buurtii qarqarkeedii baad gelaysaa dabayshii xaggaa kasoo dhacaysa iyadaa kaa ilaalinaysa qowraalintii meeshii baad gelaysaa cadowgii baad ka gelaysaa ku caygsana yacni waxa weeye kulaylkii baad ka gelaysaa qabowgii baad ka gelaysaa waa gabaad buurihii gabaad buu alla idinka dhigay subxana watacaala waxaa kaloo uu alla idin yeelay qamiisyo saraabiisha waxa la yidhahdaa waa qamiisyada ama shaatiyada waxyaabaha la xidho wey qamiisyo idinka xila ilaaliya kulaylka meeshaa waxaa ku jira iyo kuwo qabowga idinka ilaaliya saasaa macnaha laga fahmaya maxaa yeelay haddii kulaylka kuwa ilaaliyaan qabowgana kuwa ilaaliya saas waa labiskan aan qaadano waxaa lagu leeyahay xilliga qabowlahana dhar loogu talagalay baa jira xilliga kulaylahana dhar loogu talagaloo khafiif baa jira inta badan oo loogu talagalay aan lagu dhididin yani dhidid in in macna waxaan ujeeda uusan hawada kaa xidhin marka taana ilaahay baa idin yeelay subxana watacaala waxaa kaloo la idin yeelay saraabiila saraabiishan iyo tii hore isku mid maaha saraabiisha hore waa qamiisyada dharka ah labiska shaatiyada iyo qamiisyadu saraabiishan dambana waa qamiis biraadyo waa qamiiska waa labiska birta ah ee laysgaashaanka laga dhigto hubka lagugu soo galayo laysaga dhigo waranka iyo seefta iyo iyo macnaa waxa wey maratay waxyaabaha noocaas oo kale ah laysaga dhiga wey maana yani waa biro bir layssursuray wey bir inta la habeeyey qaybba qaybteeda kan la suray oo la suray oo la suray markaa kadibna gacmo loo yeelay la xidhanayo saas wey maana marka waxa weeye waxyaabaha kugu dhici lahaa ba'sa kumbaaska waxaa laga wadaa dhibaatooyinka iyo dhaawaca iyo ka imaanaya dagaalka iyo hubka ka imaanaya taasay idinka ilaalmaysaa wey taana ilaahay baa idin yeelay subxana watacala nicmadiisuu alla dushiina sidaa ugu dhammaystirayaa si aad ilaahay ugu hogaansantaan toon isu dhiibtaan oo rabbi hogaanka ugu dhiibataan oo aydaan u qaybsamin alloo nicmooyinkaasoo dhan idin siiyey haddana inaad cid kale la caabudaan ood ku garab wadaan ood qaybsantaan maya isdhiib oo ilahay u hogaansama subxana watacala hadday nebiyo saa markii wax loogu soo cadeeyey oo dhinac walba wax laga tusay kadib hadday jeedsadaan adiga xilkaagii gudatay inaad gaarsiiso bayax waan la gaarsiisa wey maana ka tag marka ilahay iyo iyaga isu daa wallahu alla jacala wuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay mimaa khalaqa wuxuu abuuray xaggiisa wuxuu idinka yeelay dilaalan hoosas buu idinka yeelay hoosas buu u abuuray aad ku intifaacsataan wajacala wuxuu yeelay lakum idinka min aljibaali buuraha xaggooda wuxuu idinka yeelay aknaanan gabaadyo meelo aad ku gabataan oo wixii idin dhowaya kaga gabataan wajacala wuxuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay saraabiila qamiisyo taasoo taqiikum idin ilaalisa alxarra kulaylka idinka ilaalisa waxaa kulaylka loo cabiray bay leeyihin ayagaa dhulkay degaan yihiin baa kulayl u badan saas dhulkay deganaayeen baa kulayl u badna wailaa qabowga kuwa idinka ilaaliyana waa laydin abuuray wasaraabiila kifaaya yani iktifaa baa la yidhahda wasaraabiila yani qamiisyana alla qamiis diraadyo qamiis diraadyana alla wuu idin yeelay taasoo taqiikum idin ilaalisa ba'sakum baaskiina idinka ilaalisa dagaalka dhibkiisa idinka ilaalisa kadalika sidaasuu yutimu alla u dhammaystiraya nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina idinku dhammaystiraya lacallakum tuslimuuna si aad u hogaansantaan oo ilaahay isugu dhiibtaan fain tawallow hadday jeedsadaan nebiyow fainamaa calayka waxa uun dushaada albalaaqu gaadhsiin almubiinu oo cad yacrifuuna way garanayaan nicmat allahi ilahay nicmadiisa way garanayaan nicmooyinka ilahay way garanayaan uma kadibna yunkiruunaha way diidayaan oo inkirayaan wa aktaruhum intooda badanna hum iyagu wa aktaruhum intooda badanna alkaafiruuna waa gaalo wa yowma maalin xusnadiyow nabcatu aan dirayno min kulli ummatin ummad kasta xaggeeda aan ka soo dirayno shahiidan mid markhaati ah uma kadibna laa yu'danu aan la idmaynin liladiina kuwii kafaruu kufriya aan loo idmaynin inay cudur daartaan walaa hum aynan ahaaninna walaa hum iyaguna aynan ahaanin yustactabuuna kuwa xumaan bixin la weydiisto kuwa xaalmarin la weydiisto raalligelin laga dalbo aynan ahanin waidaa goortii raaca ay arkaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey alcadaaba cadaabkii markay arkaan falaa yukhafafu la fududayn maayo canhum xaggooda cadaabkii laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahaanin yundaruuna kuwa loo sugo loo kaadiyana maynan ahaanin macna waxaa nicmooyin la soo tiriyey way garanayaan oo kama qarsoona nicmooyinkaas iyo kuwo ka badan oy haystaanba way ogyihiin laakiin haddana way inkirayaan way og yihiin haddana way inkirayaan maxaa laga wadaa inay ilaahay bixiyey way og yihiin laakiin meeshii loo baahnaa inay shukriyaan oo mahadnaqaan oy ilaahay keligii ku aqoonsadaan oo ku caabudaan waxyaalo kale ku garab wadayaan nicmadii shukrigeedii waxay ku bedelayaan kufri ay ku kufriyaan macna uma yunkiruunaha intooda badanna waaba kaafiriin ku kufriya ilaahay nicamkiisa rabbi iyo subxaana wa tacaala khalqigiisana waxay isugu darayo mushrikiin awey waxaad xustaa qiyaamadii baa laga warramay nebiga waxaa la yidhi waxaad sheegtaa oo dadka u sheegtaa maalinka ummad walba mid markhaatiya laga soo saari doono waa rasuulkeedii wey saan horey usoo maray ummad walba rasuulkeediiyo markhaatiyaa la keenaya oo ku markhaati kacay kadibna kuwa kaafiriinta loo idmi maayo inay hadlaan ama ay cudur daartaan yani maalinkaa isaga inay cudur daartaan oo dembiyaday galeen ka cudur daartaan ama ay hadlaan loo ogolaan maayo waxaa kaloo loo ogolaanayn walaa hum yustactabuuna raaligelin kuwa la weydiistana maynan ahan istictaabka waxa la yidhahdaa yani xumaan bixin xumaan bixin ama mehe waxa la yidhahdaa xaal bixin ruuxu markuu khalad galo khaladkii markuu dadku ka galay ka raaligelinayo soo xumaan ma bixin xaal iyo xumeyn xumeyn buu bixiya sooma xumeyn bixin ama mehe xaal bixin ama sameyn xidh kobataa u taqaana wey la weydiisan maayo la dhihi maayo war wax laydinka raalli noqdo keena ilan marka lagu leeyahay xumaan bixi oo xumayn bixi oo xaal bixi marka lagu leeyahay waa mar lagu leeyahay waa lagaa yeeli sooma ninka kuna warniyo khalad baad iga gashay laakiin hadda waxa wey xumayn isi xaal iyo xumayn isi soo nin diyaar uma u amaha inuu kaa aqbalo kuwa waxaan loo weydiisanaynin diyaar baan loo ahayn in laga aqbalo laga yeeli maayo wey macnaa saasa laga wada kuwa dalamo shirkiga sameeyey oo cadaabka markay arkaan kuwa dulmi iyo shirkiga sameeye cadaabka markay arkaan laga fududayn maayo loona kaadin maayo bu rabbi subxana wa tacala wax yarna loo sugi maayo cadaabka looga kaadin maayo cadaabka markuu ku dhacana laga fududayn maayo macana marba marka dambaysaa lasii adkaynaya yacrifuuna way garanayaan nicmat allahi ilahay nicmadiisay garanayaan oo way garanayaan nicmooyinkan inuu ilaahay bixiyey kama qarsoona uma kadibna yunkiruunaha way inkirayaan ficilkooday ku inkirayaan iyo ilaahay oy shariik u sameeyeen oo wax la wadaajinaya nicmadii oy cid kaleeto macnaa ku caabudayaan wa aktaruhum intooda badanna alkaafiruuna kuwa kaafiriin aweye oo nicmooyinka ilaahay ku kufriyey wa yowma maalin xuslayo nabcatu aanu bixinayno min kulli ummatin ummada kasta xaggeeda aan kasoo bixinayno shahiidan mid markhaati ah nebigeediiyo ku markhaati kacayaa lasoo bixinay uma kadibna laa yu'danu aan la idmayni la idmi maayo liladiina kuwii loo idmi maayo kafaruu gaaloobay inay hadlaan oo cudurdaartaan loo idmi maayo walaa hum mana aynan ahaanin yustactabuuna kuwa xumayn bixin la weydiisto ama meehe raaligelin la weydiisto xumayn iyo xaaltoona la weydiisan maayo macna waidaa goortii ra'aa ay arkaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey alcadaaba cadaabkii markay arkaan falaa yukhafafu la fududayn maayo canhum xaggooda cadaabka laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahnin yundaruuna kuwa loo kaadiyo loo sugana maynan ahan waidaa goortii ra'aa ay arkaan aladiina kuwii ashrakuu shariiga sameeyey oo ilaahay wax la wadaajiyey markay arkaan shurakaa'ahum kuwa ilaahyadoodii markay arkaan kuwa ilaahay ay la wadaajiyeen markay arkaan qaaluu waxay dhahayaan rabbanaa rabbiga low haaulaai kuwani shurakaauna waa ilaahyadanad aladiina kuwaasoo kunnaa aanu ahayn nadcu kuwa baryo oo caabuda min duunika adiga ka sako sakodaada kuwaan caabudi jirna waa kuwa fa alqow markaasay rideen ilaahyadii asnaamti ilayhim kuwii caabudi jira xaggooda waxay u rideen alqawla orahdiibay u rideen inakum ay yidhaahdeen inakum idinku lakaadibuuna kuwa been sheegayati nabaydaan caabudi jiraan wa alqaw way rideen ilallahi xagga alla bay u rideen yowmaidin maalinta assalama hogaansan isdhiibid iyo hogaansan bay ilaahay u rideen maalinka wadalla waxaa lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yaftaruun kuwa been abuurta mushrikiinta markii aakhare la geeyo oy arkaan waxyaabahay caabudi jireen ee ilaahay la wadaajin jireen hadduu dhagax yahay iyo hadduu bini aadan yahay iyo hadduu yani qorax yahay iyo hadduu yadda yahay wixii rabbi ay wax ugu dari jireen sii mari jireen markay arkaan baa waxay leeyihin rabbiga waa kuwa kuwaan caabudi jir ilaahyadanadii waa kuwan aanu adiga ka sokow baryi jirne wax weydiisan jirneen caabudi jirnay kuwii markaasay diidayaan waxay leeyihiin hadal bay xaggooda u ridayaan oy leeyihiin been baad sheegaysaan beentiin annaga maydaan na caabudi jir goormaad na caabudi jirta ilan dhagaxyaan bay iska ahaayeen makhluuq caadiya iska ahaayeen rabbi wuxuu leeya subxaana wa tacaala maalinkaas isgeejini ma jirto markaasay iswada dhiibayaan oo rabbi bay isu wada dhiibayaan wixii ay been abuuran jireenna maalinkaa waa ka lumay waxay sheegan jireen waxbuu tarayaa lahaayeen isku halaynayeen wuu shafeeci doonaa ku tawasuli jireen maalinkaa kulligood waa la waayey meelay galeen waa la leeyahay macna waxqabadkoodii baa la waayay macna ama qaban karaan waidaa goortii ra'aa ay arkaan alladi waidaa goortii ra'aa ay arkaan alladiina kuwa ashrakuu la wadaajiyey alle shurakaa'ahum kuwii ay alla la wadaajiyeen ee ilaahyada ay ka dhigteen markay arkaan qaaluu waxay waxay dhahayaan waxay dhihi doonaan baa laga wada mustaqbale qaaluu waxay dhaheen oy dhihi doonaan wey rabbanaa rabbiganow haaulaai kuwani shurakaa'unaa kuwan ilaahyadanadii aanu wax kula wadaajinay kuwaanu wax kula wadaajinay ee cibaadada aanu kula wadaajinay aladiina kuwaasoo kunnaa aanu ahayn nadcu kuwa caabuda ama barya min duunika adiga sokodaad adika sokow kuwaanu caabudi jirnay waa kuwan fa alqaw shurakadii baa riday ilayhim iyaga xaggooday u rideen alqawla oraahdii ay yidhaahdeen inakum idinku lakaadibuuna been baad sheegaysaanoo beentiin wey annaga maydaanna caabudi jirino waa beentiin oraahdaasay xaggooda u tuurayaan macna wa alqaw way rideen dhammaantood ilallahi xagga allaba yowmaidin maalinkaa assalama hogaansan bay u rideen macnaha waxaa laga wadaa way isdhiibeen oo ilahay bay isu wada dhiibeen waa miyay wax u taraysaa inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama idinkiiyo waxaad caabudayseenba naarta jahannama xaabadeeda iyo shiraalka lagu horinayo galaa la odhanaya macna waxba idin tari maysa maanta hogaansanaan hogaansanteen wadalla waxaa lumay canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ay ahayn yaftaruuna kuwa been abuurto shurakadii ilaahyaday been abuuran jireen adduunyada maanta lama hayo wax qabadkoodii mana waxma qaban karaan hada wabillahi tawfiiq wasala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam